bismi illaahi raxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu saafim codka gobolka waqooyi bira nagala socotaan subax wanaagsan waa subax talaado taariikhdan ay ku beegan tahay sideedda bisha sideedaadii agast sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka halka bisha islaamka ay sugan tahay kow iyo labaatanka bisha koowaad ee muxaram sanadka cusub ee kun afar boqol afartan iyo shan ee hijiriga soo dhawaadaad leenahay dhegeystayaal staafim codka gobolka waqooyi beri ayaad nagala socotaan waxaadna kusoo dhawaataan wuxuu barnaamijka hogaankaystaa dabcan qeybtiisa koowaadan ku egno xubinta wargeysada ama waa labada wargeys ee ugu afka dheer ee dalka qodobadii ugu waaweynaa ay qoreenaan halkan idinkula wadaagi doonaa dhegeystayaal ee soo dhawaada anigoo maxamed axmed khaliif ayaa idinla socodsiini doona dhegeystayaal qeybaha dambe ee dhegeystayaal waxaan dhegeystayaasha fursad u siin doonaa inay nala wadaagaan siday ku waabiristeen hadalhaynta waxay tahay iyo xaaladda guud iyo maqalka idaacadda sida uu yahay soo dhawaadan dhegeystayaal idin leenahay nambarada dabcan sii kaysta hadduusan ku qornayn waa eber toddobo eber labo saddex shan eber eber sagaal eber nambarka kalena waa eber toddobo sideed eber hal eber shan hal eber shan ee soo dhawaada dhegeyste waa hagaag dhegeystayaal haddii aan soo qabto wargeyskaada standard kana mid ah wargeysyada ugu afka dheer ee dalka dhegeystayaal waxa uu leeyahay baggiisa koowaadba dhegeystayaal wuxuu ciwaan uga dhigay bay ruuto oo sawir waxaa ii muuqda ruuto oo dhoola caddaynaya hase ahaatee waxa uu ciwaan uga dhigay dhegeystayaal ruuto oo weli ku adkeysanaya go-aamo adag dhegeystayaal ayadoona la filayo inay wada hadlaan dowladda iyo mucaaradka ayuu leeyahay dhegeyste wargeyska ayaa sheegaya in dhegeystayaal in madaxweynaha dalka wargeyska ayaa sii faahfaahinaya dhegeystayaal wuxuu leeyahay in madaxweynaha dalka william ruuto oo diyaar u yahay inuu wadahadallo la galo isbahaysiga mucaaradka ee azimiyo dhegeystayaal hase ahaatee madaxweynaha ma aqbalaya ayuu leeyahay wargeyska in dowladda dhegeystayaal la carqaladeeyo howlaha horumarineed ee dowladda dhegeystayaal ama waxaa loo yaqaana blackmail iyo sidoo kale inuusan aqbalaynin dhegeystayaal waxa uu ugu yeeray ama luqadda afka qalaad lagu yeeraado violence dhegeystayaal ama dhegeystayaal rabshado inuusan aqbalaynin madaxweynaha dalka sidoo kale wargeyska waxa uu sheegayaa in madaxweynaha marnaba ama meesha uu ka saaray in awood qeybsi uu la gali doona isbahaysiga mucaaradka azimiyo la umoja iyadoona warbixintan bagga saddex iyo tobnaad uu ku faahfaahinayo qodobkaasi uu madaxweynaha kaga hadlayo ama go-aanada adag uu weli ka taagan yahay wadahadallada la filaya inay beridha yeeshaan isbahaysiga mucaaradka ee dalka ee dhegeystayaal iyo waa isbahaysiga muxaafidka ama talada hayo ee kenya kuwanza dhegeyste wargeyska ayaa sidaasi leeyahay iyadoona tani ayaa kusoo aadaysa ayuu wargeyska leeyahay in raila uu soddon cisho keliya u qabtay dowladda in wadahadallada lagu soo gabagabeeya dhegeystayaal taasina haddii lagu guldaraystana tallaabada xigta uu qaadi doonaa raila odinga ayuu wargeyska leeyahay in raila odinga haddii wadahadallada soddon beri lagu soo gabagaben waayo ayna miridhali waayaan tallaabada xigta ay qaadi doonaan kenyaanka ay la wadaagi doonaan taasoo la filaya in isbahaysiga mucaaradka azimiyo lamoja one kenya ay mar kale wadooyinkaay ku laabtaan oo ay dibad baxaan dhegeyste soo dhawaada ayaan idin leenahay wargeyska daily nation haddii aan soo qabto wuxuu leeyahay waxaa is haystaad moodaa waa maxkamadda dembiyada dagaalka ama maxkamadda caalamiga ee dembiyada ee loosoo gaabiyey i c c iyo waxaad moodaa inay is haystaan isbahaysiga mucaaradka azmiyo la umoja arrintan ayaa timid ama azmiyo ayaa doonaysa dabcan inay dacwad gudbiso ama horaanay u sheegtay inay dacwad ka gudbinaysa maamulka taladahay ama dabcan booliska xadgudubyada ay ku gudbeen booliska iyo dacwad doonaysa inay ka gudbisa arrintaas ayaa kusoo aadaysa iyadoo arrinta ay xaalku sida uu yahay ayaa ninka u dhashay dalka ingiriiska waa garyaqaanka u dhashay dalka ingiriiska oo haatan ah dacwadwaa dacwad oogaha guud ee maxkamadda caalamiga ee dembiyada waa i c c ninka lagu magacaabo oo kariim qaan dhegeystayaal oo dhowaan dalka soo gaaray ayay azmiyo walaac ka muujiyeen in ninkan uu arrinta kenya dhexdhexaad ka xanaan doonay in kale dhegeystayaal oo cabasho ayay ka qabaan dabcan ninkan waana ninka dacwadaha kusoo ogaa shakhsiyaadka ama mas-uuliyiinta dembiyada gala waana kariim qaan dhegeystayaal hase ahaatee wargeyska ayaa boggiisa shanaad wuxuu ku sheegayaa in xafi bayaan ka soo baxay xafiiska kariim khan waa dawawaa dacwad oogaha guud ee maxkamadda caalamiga ay ku sheegeen dhegeystayaal in keliya uu imaaday inuu ka qayb gala dhegeystayaal xaflad ama dufcaddii saddex iyo labaataneed waa jaamacadda mount kenya uu ka qayb galaya dhegeystayaal arday qeelin jabinaysa asna shahaado la guddoonsiiyey dabcan oo loogu mahad celinaya dhegeystayaal ay keliya u imaadeen balse uusan kariim khan shaqo ku lahayn dhegeystayaal arrimaha waddanka ka taagan dhegeystayaal ama uu faragelinaya dhegeystayaal keliya markii dacwad loo soo gudbiyo inuu eegaya mooyaane dhegeystayaal hase ahaatee walaac ayay qabaan isbahaysiga azimio la umoja one kenya ee uu hogaamiyo raila odinga dhegeystayaal haddaba arrinta walaaca keenaysa ayaa ah dhegeystayaal dabcan wargeysku ku faahfaahinaya in kariim khan u ahaay ama uu soo noqday waxa uu qareen u ahaay ama uu qareen u ahaan jiray madaxweynaha dalka xilka haatan hay william ruuto markii dacwad lagu soo oogay sanadkii labada kun iyo dabcan sideedii kadib doorashadii lagu kala qaybsamay oo kadibna awoodda lagu qaybsaday dhegeystayaal waa labada kun iyo sideedii dhegeystayaal oo rabshadii ka dhashay dacwad lagu soo oogay william ruuto islamarkaana waxaa qareen xilligaas u ahay ama matalayay kariim khan oo haatan ah dacwada oogaha guud ee dalka bishii labaad ee sanadkii labada kun iyo ko iyo labaatankii ayay ahayd markii kariim khan uu xilkan ama jagadan la wareegay isagoona jagadan kala wareegay haweeneydii u dhalatay dalka gambiya oo lagu magacaabo fatu bensuda dhegeystayaal oo soo noqotay dacwada ogaha guuda ee maxkamadda dambiyada dagaalka caalamiga ee i c c dhegeystayaal haddii aan qodobkaasi halkaasi uga gudba bogada kale ee wargeysada waxay ka qoreenaan dhegeystayaal eegi doonaan dhegeyste dhammaantiin waan idin soo dhaweynayaa dhegeystayaal wargeyska the standard haddii aan bagagiisa kale aan eega dabcan daily nation ayaa dabcan isla waa waxaan bogga afaraad waxa uu ku leeyahay dhegeystayaal in raila iyo ruuto ay meesha ka saareen in awood qeybsi ay meesha ka saareen dhegeystayaal dhegeysti iyo sidoo kale in ay isgacan qaadaan oo heshiiyaan meesha laga saaray haddaba madaxweynaha dalka ayaa ku adkaysta dhegeystayaal in uu ka warsugayo dhegeystayaal kooxdii uu hogaaminaya hogaamiyaha aqlibeedda baarlamaanka ee dalka waa kimani jungo ahna xildhibaanka laga soo doortay dhankaas iyo waxaa laga soo doortay dabcan deegaan baarlamaaneedka kikuyu dhegeystayaal ee ismaamulka kiambu ayuu boggiisa faraad ku leeyahay haddaba waxaa la filayaa ayaa la leeyahay in isbahaysiga mucaaradka azimiyo la umoja wan kenya iyo sidoo kale isbahaysiga talada wadanka haya ee kenya kwanza la filaya in wadahadaladooda uu beri ka bilowdo xarunta bomas of kenya ee magaalada nairobi dhegeystayaal iyadoona meesha laga saaray awood qeybsi dabcan isbahaysiga kenya kwanza waxuu leeyahay in aan laga hadli doonin wixii doorashadii wixii dhacay iyo sidoo kale qiimaha sarreeya maciishada aysan wada hadalada qeyb ka noqon doonin dhegeystayaal balse dhowr qodob ayaa laga hadli doonaa dhegeyste haddii aan qodobkaasi halkaasi uga gudbo oo aan soo qabto wargeyska the standard ee kasoo baxa dalka dhegeystayaal waxa uu leeyahay boggiisa sideedaad waxa uu ku leeyahay dhegeystayaal ku dhowaad waa lix boqol oo waa lix boqol oo kun oo arday sanadkii hore u fadhiistay imtixaanka shahaadiga ee k c a c dhegeystayaal aynan dabcan waxaad moodaa inaysan qayb ka ahaan doonin dhegeystayaal ardayda jaamacadaha ay dhegeystayaal iyo kuliyadaha lagu barta farsamada dhegeystayaal inaysan qayb ka ahaan doonin dhegeystayaal oo aysan codsanin dhegeyste iyadoona qaarkood laga hor istaagay inay qayb ka noqdaan dhegeystayaal ardayda ku biiraya jaamacadaha dhegeyste ayuu wargeyska the standard boggiisa sideedaad ayuu ku leeyahay dhegeyste weli dhegeystayaal qaybihii hore ee barnaamijka ayaynu aan yiraahda xubinta wargeysada ayaynu ku guda jirnaa qaybihii dhexaan ku siqinaa haddaba sanatarka ismaamulka isangiishu dhegeystayaal waa ninka lagu magacaabo mandago dhegeyste ayaa sheegay in barnaamij dhowr sano ka hor la qabtay dhegeystayaal waalid badan ay walaac ka muujiyeen islamarkaana lacaga looga qaaday inuusan ahayn dhegeystayaal barnaamijkaasi oo walaaca badan laga muujiyey mid dhegeystayaal scholarship ama mid luqadda afka soomaaliga lagu yiraahdo dhegeyste deeq waxbarasho waa barnaamij dad lacag looga qaaday dhegeystayaal oo aada loogu dhegan yahay maamulka dowlad deegaanka ama ismaamulka yuusankiishu dhegeystayaal oo waalid badan waxay leeyihiin in lacago laga qaaday balse loo ballan qaaday in ardaydooda jaamacadaha dibadda loo geyn la geyn doona balse taasi ay hirgelin oo waxaa wargeysku uu leeyahay waalidiin badan ayaa arrinkaasi walaac ka muujiyey waxay leeyihiin waalidiintaasi in lacag ku dhow sagaal boqol iyo konton iyo todoba milyan ee sanadkii labada kun iyo ko iyo labaatankii ilaa labada kun waa bishii tanaad ee labada kun iyo ko iyo labaatankii ilaa bishii disembar ama bishii labaiy tobnaad ee sanadkii hore ee labada kun iyo labaiy labaatanka lacago uga baxday oo ay doonayeen ardaydooda ama caruur ay dhaleen inay jaamacada halkaasi u aadaan dhegeystayaal haddaba lacagtaasi konton iyo todoba milyan oo ka mid a dhegeystayaal waxaa la baxday ismaamulka maamulka ismaamulka ishankiishu dhegeystayaal sidoo kale laba boqol iyo konton iyo todoba milyan dhegeystayaal waxaa la siiyey waaxyo kala duwan dhegeystayaal sidoo kale ilaa in ka badan sagaal boqol oo ardaya dhegeystayaal barnaamijkan iska diiwaangeliyey lacagahana uga baxeen dhegeystayaal oo waa barnaamij deeq waxbarasho oo wadamadaasi ama wadamada reer galbeedka gaar ahaan finland loogu wadi lahaa iyo sidoo kale canada ayaa dhegeystayaal sidoo kale saddex boqol iyo labaatan iyo labaatan laba arday ayaa doonayey inay ku biiraan jaamacado ku yaala dalka finland halka saddex boqol soddon iyo todoba saddex boqol soddon iyo afar ardayna weli ay wadanka ku sugan yihiin dhegeystayaal ayagoona bixiyey lacag dhan laba boqol toban iyo todoba milyan dhegeyse sidoo kale boqol iyo labaatan dhegeystayaal ayaa dabcan laleeyahay lacagahooda loo celiyey balse boqol iyo konton waalidiin ah dhegeystayaal ayaa dacwad u gudbiyey waaxda dambi baarista dalka ee d c iyada si ay arrinkan u eegto oo lacago lagu lunsaday waalid loo ballan qaaday in ardaydo jaamacadaha dibadda loo geen doono oo deeqo barasho ay tahay balse waa iska fogeynayaan maamulka ismaamulka isunkiishu waxaana xilligaani lacagahani bixiyeen markaasi ka ahay barasab hata haatanna waana sanatarka ismaamulkaasi xilligaasna barasab ayuu ka ahay waa ninka lagu magacaabo jackson mandago dhegeyste waa wargeyska boggiisa afaraad waa arrintaasi ku faahfaahiyey dabcan dhegeystayaal waa wargeyska the standard dhegeyste waa inaan soo dhaweynayaa goordhow qadadka teleefoonadan dhegeystayaal idiin furi doonaa hagaag dhegeystayaal intaana dhegeystayaasha u gudbin qaybta ugu dambeysay wargeysyada bogga waa dabcan waa wargeyska the daily nation dhegeystayaal boggiisa tobnaad dhegeystayaal isbaheysiga azimiya looma joogan kenya ayaa shalay ka qayb galay sanad guuradii shan iyo labaatanaad ee kasoo wareegatay xilligii dabcan la weeraray safaaradii maraykanka ee ku lahayd dabcan magaalada nairobi dhegeystayaal wargeyska wuxuu leeyahay in mas-uuliyiin ka socda isbaheysiga mucaaradka ee azimiya lomoja wan kenya ay barnaamijkaas ama xusuustaasi ay ka qayb galeen dhegeystayaal haddaba wargeyska the daily nation ayuu leeyahay waxayna codsanayaan waa madaxa dabcan waa madaxa xisbiga naa kenya ahna dabcan hogaamiye ku-xigeenka isbahaysiga mucaaradka azimio la umoja ay doonayaan in magdhow la siiyo dadkii waxyeelada kasoo gaartay iyadoona la joogay in dowladaha kenya iyo mareykanka ayay leedahay inay yeeshaan wadahadal kama dambeysa oo ku aadan sidii magdhow lacageed loo siin lahay dhibanayaashii weerarkii toddobadii bishii sideedaad ee sanadkii kun sagaal boqol sagaashan sideedii lagu qaaday safaaradda mareykanka ee magaalada nairobi dhegeystayaal haddaba amaada karuwa ayaa wargeyska waxauu leeyahay waxay dooneysaa in wadahadalada ay muddo socdeen oo laba dowlad ama labada dowladood waa kenya iyo mareykanka laga doonayay inay magdhow siiyaan qoysaska dadkii weerarkaasi waxyeelada kasoo gaartay haddaba waxay bogaadisay sida dadkii waxyeelada ama dhibinayaasha ku bogaadisay siday ugu dhabar adeegeen inay cadaalad helaan waa hagaag dhegeystayaal halkaasna ayaan ugu gudbaya xubintii wargeysada dhegeystayaasha ayaan fursadu siinaya daqiiqadaha haatan noo haray dhegeystayaal warka ka hor nambaradaas oo beegsan kartaan waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber nambarka kalena waa eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystaha ugu horeeya ee soo beegsanaya hallo star f m waa hagaag qadkaa ka goda soo dhow walaal subax wanaagsan aan kuleeyahay subax wanaagsan soo dhowow
walaalkayow subax wanaagsan
magacaaga iyo halkaad ku sugan tahay
walaalow waa salaax cali beeqow xaaji oo ku sugan xagar jareer county gaarisa waa tahay sidee lagu waabariistay saaka halkaas hadalhayntu maxay tahay maqalka idaacadda isku daba qaba haye war waqtiga weynahay aawadeed walaalow nabad baan ku baranay ilaahay baa mahadle aad iyo aad baan u fiicannahay si fiican baan u sahcabnay aad iyo aad baan u fiicannay nabad baan ku baranay hadalhayntu maxay tahay maxaa la hadalhayaa
adalaanta waxay tahay ilaahayow dowladda nabad nooga dhig oo mandhali oo khayr qabta na sii oo raila iyo uhuru ay noo heshiiyaan wayla dabcan raila iyo ruto haye aa raila iyo ruto haa uhuru madaxweynihii horu ahaaye waa kaaga mahad celinaya
aa walaal sidaasoo kale adigana alla wanaagsan mar kale aan ku leeyahay dhegeystaha kale soo dhowo walaal magacaaga iyo goobtaad ku sugan tahay
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan
maxamed mandheera waa tahay waa sidee mandheera xaalku waa sidee xaafadeena ka joogtaa mandheera
alxamdulilah lisani waxaan ka joogaa suuqa bagaashka waa tahay suuqa bagaashka
ha alxamdulilah waa tahay haddii aad sii tilmaantid suuqa bagaashka xaguu mandheera kaga yaalaa
wuxuu ku yaalaa dabaga mustalifa dabcan waa waan gartay dhankaasi jamhuuriya haye ha ha waa sidee Alxamdulilah, jawiga
nabada ku jirta.
hadalhaynta maxay tahay nabad hayd waa nabada lisani alxamdulilah hadda lasoo kaya suuqa la furaya nabadaa ka jirta alxamdulilah waa tahay kaaga mahad celinaya walaal ay waa idin salaam soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay subax wanaagsan soo dhowow hallow star f m waa tahay dhegeystahaas inaanan ismaqli karin aad moodaa waa soo dhaweynaya dhammaan dhegeystayaasha dhegeystaha kale ee qadka telefoonka soo beegsanaya ayaan fursadda siinaya hallow star f m
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما محلي من سودو سباح وناكسان من ديرا كورن حافظت كسوغنتا واسيدي جويغيدو هضل هينتو محي تاي
ما شاء الله والله horta nabada lagu soo kacay وان كرتي guulgaraan soo bari subaxan amankaan camal masaajidka jaamica camal aan ku shaqaystaa alxamdulilah dhib ma jiro hamaaleyda isguuleyda waan wada meeshiisaas u ordiyaa alxamdulilah ilaahay nicmo waa la sii caafimaad allaha noogu diraan leenahay Amiin, amiin, Allah noo siiyo Ilaahay dhammaanteen.
dhexdooda maslaxa ugu naadiyaan leenahay maasha allah واتاي iyo codkayga maqlaa muslimiinta iyo shaqaalada istaafan kulligiin boqol iyo toban iyo afartaan idinku salaamay وعليكم السلام مركل سباح وناكسان ان كل هاي دغيستا كلي قد كسو بكسن سودو ولا مغاعي halkaad kusugantahay salaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته xuseen cali cabdi xagar dheere حسين صاحبك برنامجyada idaacadda soo dhowo subax wanaagsan xagar dheer waa sidaas saaxiibka waa ku salaama boqol toban iyo afartan malaa'iga ha ku salaamtee waa kaa gudoomay walaal
jawigu waa degan yahay aad iyo aad baan u fiicannahay nabad diin iyo maadiba waa lahaaday ma garat saax si wanaagsan
imtixaanaa noo socda iskuulka uben oo dhammaan iskuulladana sidaasay ta weye imtixaan baa ka socda ma garat dabcan gordho maalmaha soo socda waa la xiri doonaan filayaa fasax bay Ah, waa la aadi dhow yahay insha allahu jawigu waa degan yahay aad baa loo kala shaqaysanayaa neecow baana maraysa maalintu ha ku wacnaanta inta saaxiibada iyo adig kow ka tahayna boqol toban iyo afartan salaama adinka iyo carruurtiin iyo eheladiina dhammaanteen sidoo kale waa kaa guddoonnay waana kaaga mahad celinayaa dhegeystaha ugu dam- dabcan laba dhegeystaan fursad u siinaya hallow saafim soo dhowo walaal magacaaga iyo halkaad ku sugan tahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
والله إيشيا بنقلواي صباح وناكسن subax la mida waa sidee bangalo ka tirsan ismaamulka tanariva sidee lagu waabariistay الحمد لله بنقل والله هذا أنت أن كور محافظها أنا بدر لوجا بري واحد دب كما جرو hadal ilmihii waxba ilmihii waxbarashaday aadeen hadalhayntuna maxay tahay maxaa la hadalhayaa
waxaa la hadalhayo hadda saas eh, ma jiro waxaa un leeyahay dawladan eh, oo isdabamarsan heshiis allah ka dhigo rayla iyo ruto oo afkood laka silaayo uma hadalhaynaa wax dhib oo kale hadda la waa tahay dabacan beriya wadahadalladooda bilaabi doonaan aan filayaa waa mahadsan tahay Mm, haya walaal dhegaystaha ugu dambeeyaan fursad siinaya halow isafim soo dhowo walaal adigoo soo koobaya subax wanaagsan wanaagsana waa sidee lagu gaabiristay goobta ku sugan tahay
waa la fiican yahay goobtaan ku sugna saxsax waaye saxsax waa xaggee
mandheera kaamti waaye mandheera waa tahay magaaladaa ka joogtaa dabacan waa sidee hadalhayntu adalheenta basbasi marawaaqo unku salaam adiga dhegaystayaashada maalma ama suubun waay waa in salaam maamasuuban waa kaaga mahad celinaya dhegeystayaal halkaasna ayaan ku saabmeerinaya xubintii wargeysada iyo dhegeystayaasha si ay ku habiristeen iyo hadalahaynta dhegeystayaal kulanti waxaana wanaagsan dhegeystayaal star fm codka gobolka waqooyi bari nagala socotaan waa subax talaadaha taariikhdu ay ku beegan tahay sideedda bisha sideedaad ee agast sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka bisha islaamkana waxay sugan tahay kow iyo labaatanka bisha koowaad ee muxaram sanadka kun afar boqol afartan iyo shan ee hijriga waana sanadka cusub ee islaamka dhegeyste soo dhawaadaan idin leenahay star f m codka gobolka waqooyi bira nagala socotaan barnaamijka hogaanka star kusoo dhawaadaan idin leenahay waan ku eegnaa qeybtiisa maalinka axadda ee arrimaha qaxootiga bini-aadinimada dhegeystayaal iyo dhegeystayaal iyo gargaarka soo dhawaadaan idin leenahay anigoo maxamed axmed khaliifa barnaamijka idinla socodsiinaya waagaaga dhegeystayaal haddaba qodobo kala duwan oo la xiriira arrimaha gargaarka bini-aadinimada dhegeystayaal oo ay qoreen hay-adaha dhegeystayaal ee qaramada midoobey gaar ahaan w f b w f b dhegeystayaal unisef waa hay-adda caafimaadka adduunka aan irahdee w f b waa hay-adda cunada adduunka ee sidoo kale hay-adda arrimaha qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha qaxootiga dhegeystayaal u n c r hay-adda caruurta qaabilsan dabcan unisef hay-adda qaabilsan beeraha iyo faw i m hay-adda socdaalka Ah, qodobadii ugu dambeeyey qoreen aan ku egnahay la xiriira arrimaha qaxootiga iyo barnaa- iyo biniaadinimada iyo sidoo kale waxaad ku dhegeysataan oo warbixinadii ugu dambeeyey ee laga diiwaangeliyay xeryaha qaxootiga dhegeystayaal iyo ah, dhibaatooyinka kala duwan ee wajahayaan qaxootiga ee ku sugan xeryahaasi dabcan iyo kuwa cusub oo haatan soo gaaray dhegeystayaal codadaad ku dhegeysan doontaan intaynu barnaamijka ku guda jirno anigoo maxamed axmed khaliif ayaa soo saaray dhegeystayaal ee soo dhawaadaan idin leenahay dhegeyste qodobo badanaa noo soo socda dhegeystayaal oo ay ka mid tahay in caruur badan oo ku nool koonfurta asia ay wajahayaan xaalada adag ay ka mid tahay kuleel aada u daran dhegeystayaal oo dhegeystayaal haatan ay wajahayaan ah, duruuf nololeed dhegeystayaal in badan oo ka midna ay geeriyoodeen waa warbixin ay soo saartay hay-adda qaramada midoobey ee u qaabilsan dhegeystayaal dabcan waa arrimaha eh, waxay qaabilsan tahay waa hay-adda unisef dhegeystayaal taasoo dhegeystayaal ah, qaabilsan eh, u qaabilsan qaramada midoobey arrimaha caruurta dhegeyste waana waa hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha caruurta ama daryeelka caruurta dhegeyste soo dhawaad adan leenahay qodobadii ugu dambeeyeen qoreyna hay-adahan eegi doonaa sidoo kale u n s c r waa midda qaramada midoobey u qaabilsan ee arrimaha qaxootiga dhegeysta aydana waad ku maqli doontaan soo dhawaad adan leenahay mawjadaha kala duwan ee idaacadda naga- naga dhegeysanaysan dhegeystayaal waa hal eber shan dhibic sagaal oo nairobi iyo mombasa waxaa nagala socotaan hal eber saddex dhibic shan gaarisa iyo dhadhaab dhegeysta waxaa nagala socotaan sagaashan iyo toddoba dhibic hal wajeer iyo habaasweyn sagaashan iyo toddoba dhibic saddex masalaan iyo tanarifa iyo balambala sagaashan iyo toddoba dhibic hal ismaamulka mandheera sagaashan iyo toddoba dhibic shan sidoo kale deegaanada dariska la ah waa degmada baled xaawo oo hoos tagta gobolka gada ee koonfurta dalka soomaaliya isla sagaashan iyo toddoba dhibic shan si la mid ah waa degmada suuftu oo hoos tagta dhankaasi etoobiya dhegeyste marsabadii laysamis waxaa nagala socotaan siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba mooyaale siddeetan iyo toddoba dhibic sagaal muqdisho caasimada dalka soomaaliya idaacadda aan bahwadaaga nahay ee star f m soomaaliya waxaad kala socotaan mowjada ah sagaashan iyo toddoba dhibic cibir si lamid ah kismaayo waa xarunta maamul goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland siddeetan iyo sagaal dhibic shan ayaad kala socotaan dhegeystayaal soo dhowaada mar kale qeybaha kale ee barnaamijkan usii gudbi doonaa oonu ku eegi doonaa arrimaha la xiriira qaxootiga gargaarka ee dabcan iyo bani-aadinimada dhegeystay soo dhowaada mar kale hagaag sidoo kale qodobada aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah dhegeystayaal oo warbixin aan idinkaga haynaa dhegeystayaal nolosha qoys ku duruufeysan xerada cusub ee fatu oo laga dayrinaya dhegeystayaal qoyskaas oo dabcan dhowaan xeradaasi iyo mid dhegeystayaal oo goob ay ku hoydaan goob ay ku hoydaan xitaa ma haystaan dhegeystayaal qodobkaas waanaynu dhegeysan doonaa dhegeystayaal waa waa qodob la xiriira arrimaha gargaarka iyo qaxootiga dhegeyste haddaba qodobo badanaa noo socod socdo haddii aan qodobkan ugu soo horeeyo aan ku bilaabo dhegeystayaal waa warbixin la xiriirta dhegeystayaal ee gargaarka dhegeystayaal waana warbixin ay diyaarisay hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha daryeelka caruurta ee loo soo gaabiyo unisef dhegeyste waxay hay-adda unisef ay leedahay ama ay leedahay dhegeystayaal koonfurta qaaradda aasiya ama asia ayaa wajahaya ama boqolkiiba markii la fiiriyo ugu badnaan caruurta ay la kulmaan ama caruurta ay la kulmaan heer kul aada u sarreeya marka la barbardhigo dhammaan gobolada kale dhegeystayaal ee wadamada ku yaala qaaradda aasiya gaar ahaan koonfurta aasiya sida lagu sheegay falaanqeyn ay sameysay hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha caruurta dhegeystayaal ama daryeelka caruurta waa unisef unisef ayaa waxay ku qiyaastay in toddobaatan iyo lix boqolkiiba caruurta ka yar da-dooda sideed iyo toban sana ee ku nool koonfurta qaaradda asia tiradaas oo gaaraysa afar boqol iyo lixdan milyan oo caruur waa afar boqol lixdan milyan oo caruur ah ay la kulmaan heerkul aada u sarreeya halkaasoo halkaasoo siddeetan iyo saddex maalmood ama ka badan sanadkii heerkulka uu ka sarreeya soddon iyo shan digrii celsius waxaa loo yaqaana ama heerkulka soddon iyo shan uu ka sarreeya waa siddeetan iyo saddex maalmood oo markii loo qeybiyo sanadkii dhegeystayaal tani waxay ka dhigan tahay in saddex ka mid ah afartii caruurba ay ku nool koonfurta qaaradda aasiya ay durbaba la kulmaan heerkul aada u sarreeya marka la eego qofka keliya saddexdii caruurba soddon iyo laba boqolkiiba adduunka oo dhan ayaa lagu sheegay in heerkulka aada u sarreeyo sidoo kale waxaa warbixinta ayaa intaasi kusii daraysa ama muujinaysa in labaatan iyo sideed boqolkiiba caruurta ku nool koonfurta aasiya ay la kulmaan afar dhibic shan ama ka badan kuleelka sanadkii dhegeystayaal marka la balbaldhoogo labaatan iyo afar boqolkiiba adduunka dhegeystayaal bishii hore aan kasoo gudubnay ee toddobaad ama julaay ama luuliyo waxay ahayd bishii ugu kuleelka badneyd abid ee la diiwaangeliyey caalamka taasoo kor u qaadaysa walwalka mustaqbalka waa walwalka mustaqbalka ee caruurta ku nool koonfurta qaaradda aasiya iyadoona bishii hore la diiwaangeliyey bishii ugu kuleed abid ee dunida soo marta waa sida ee unisef ee qortay dhegeystayaal waxaana la filayaa inay kuleelku aada usii bata dhegeystayaal ama gaar ahaan wadamada ku yaala qaaradda aasiya sida laga soo xigtay unisef sanadkii labada kun iyo ko iyo labaatankii cimilada ay dhegeystayaal ayaa aada u kululeed wadamo badan oo qaaradda asia ku yaala dhegeystayaal ayaa heerkul aada u daran la kulmay waxaana wadamadaasi ka mid ah afghanistan bangaladesh india maldivis iyo bakistan waxayna halis aada ugu sarey ugu jiraan saameynta isbeddelka cimilada ayaa wadamadaasi layidhi qeybo ka mid ah gobolka waa qeyb ka mid ah gobolka koonfurta sind ee dalka bakistan oo ku jirta jokobad oo ah magaalada ugu kulul adduunka sanadkii labada ugu kululeed adduunka sanadkii labada kun iyo labayo labaatankii heerkulka waxa uu ahaay afartan dhegeystayaal taas oo hal dhibic sideed milyan oo qof usoo bandhigtay khataro caafimaad oo aada u daran iyo kuwo muddo dheer kuleelka aada u wajahaya dhegeystayaal in ka badan sideed boqol oo kun oo caruur oo ku nool meelaha daadadku saameyn ayaa halis ugu jiray kuleel daran bishii lixaad ee sanadkan ee labada kun iyo saddex iyo labaatanka waa hagaag warbixintaasina dabcan waxaa qostay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan ee arrimaha caruurta dhegeystayaal weli qodobo kale oo noo soo socda dhegeystayaal oo la xiriira arrimaha qaxootiga iyo gargaarka iyo bani-aadinimada dhegeystayaal iyo warbixinadii ugu dambeeyey ee qore dhegeystayaal iyadoona warbixin qeybaha dhexe ee barnaamijka aada ku dhegeysan doontaan nolosha qoys ku durufeysan ifatu oo laga dayrinaya dhegeystayaal haddaba sidee loo garab istaagi karaa qoysaska durufeysan ee ku nool xeryaha qaxootiga dabcan dhegeyste ee dabcan xeryaha qaxootiga oo kuna- ku yaala deegaanka dhaab ama kaakuma dhegeyste oo xaalado dabcan adag ayay wajahayaan ayaa warbixino qaar ay qoreen dhegeystayaal codadna waad dhegeysan doontaan Ah, hagaaga dhegeystayaal weli qeybihii hore ee barnaamijka ayaynu ku wada jirnaa deeqada kadib dabcan waxaad dhegeysan doontaan warka saacadda dhegeystayaal soo dhowaada ayaan idin leenahay dhegeyste hay-adda caalamiga ee socdaalka adduunka dhegeystayaal waa i m f ayaa shir ay qabatay waxay ku baaqday in tabarcad loo sameeyo muhaajiriinta qurbajoogta Ah, dabcan dadka muhaajiriinta ku sugan go- wadamada shisheeye dhegeystayaal iyadoona haatan dunida ay wajahayaan ama ay- dunida ay Mm, ay- waa dabcan dunida waxay dadaal kula jirtaa dhegeystayaal isbeddelka cimilada dhegeysta waxayna dooneysaa in loo tabaruco dadka muhaajiriinta dhegeystayaal oo nabadgelya doonka ama magangelya doonka ayay hay-adda socdaalka adduunka ee loo soo gaabiya i m ayaa dooneysaa in la garab istaago dhegeystayaal soo dhawaada mar walbaan ileena dhegeystayaal saafama codka gobolka waqooyi beri ayaad weli nagala socotaan dhegeyste haddaba dhegeystayaal waa dabcan warbixinta waan dhegeysan doonaa ee la xiriirta qaxooti dabcan ku durufeysan xerada ifutu oo bilooyin ka bilooyin ka hor xeradaasi la daafuray dhegeyste waa hagaaga dhegeystayaal haddaba mm, koley maalmo ka hor ayay ahayd markii qoysaska qaxootiga ee dhowaan la dejiyey xerada ifutu ay markii ugu horreysay heleen adeeg waxbarasho iyadoo caruurta ay ku biirayaan dugsi halkaasi laga hirgeliyey dabcan wa- warbixintan waxaa diyaariyey maxamed baariid xuseen haddaba qaar ka mid ah qoysaska ayaa dareenkooda muujiyey arrintana uga mahadceliyey dhegeystayaal waxaa la dhahaa shariifo xasan dareenkanagu maasha alla maanta waa faraxsannahay aad baan u faraxsannahay waxaan ku faraxsannahay ilmaha waxbarashadiisa ee ilmaha in wax naloo barayo hay-addu ay wax noo bartay ee ay wax noo hagaajiyeen baan ku faraxsannahay magacu waa maxamed maxamuud indhiira waxaan joognaa ifatu iskuulka yara equita oo maanta lasii rasmi ah loo furay waxaan aad ugu faraxsannahay maanta oo maalin weyn ay noo tahay ee iskuulka la furay equita waalidiinta dhammaan iyo bulshada noocyadeeda kala duwan qaxootiga iyo qaybta maaragtay deegaanka dhammaan way ka soo qayb galeen waxaan aad ugu faraxsannahay carruur aad u fara badan inay maanta ma- meesha la keenay oo ugu badnaan maanta carruurta ilaa kun gaaraya inay meesha imaadeen ee gabdho iyo wiilalba ay iskugu jiraan waxaan aad ugu faraxsannahay sida qiimaha badan ee maanta iskuulkan nalagu furay waxbarashada oo aad loogu aan ugu baahnayn ee marka waxaan aad mahad ugu celinaynaa hay'adda hay'adda l w f iyo dhammaan maaragtay unhcr oo meesha ka soo qayb gashay intaba mahad badan ayaan u celinaynaa annagoo waalidiinta ah marka waan ku faraxsannahay aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay taala magaceedu waa arqoyn nuur cabdulaahi aadaan ugu faraxsanahay hay-adda unicr iskuulka way noo furtay maasha allah oolaada waxbarashada noo siisay si wacan oo wanaagsan ay noo soo dhaweeyey waan ku faraxsanahay waxbarashada maanta meesha uncr ee noogu maanta nagu soo boqotay eena siisay maadaama muxuu ahay haddana dib u dejin eena siisay oo muxuu ahay ifatu eena keentay Ee, maasha allah aadaan ugu faraxsanahay shariifo maxamuud suuli baa la dhahaa ayadana aadaan ugu faraxsanahay ilmaha waxbarashadooda aadaan ugu magaciisa ismaan maxamed cabdi ayaa la yidhahdaa dareenkanaga waa faraxsannahay Een, carruurta in iskuul loo furo iskuul ay bartaan waa ku faraxsannahay unhcr naga mahadcelinayna dhankooda ardaydka laga diiwaangeliyay ayaan mikrofoonka la dhexqaaday magacayda si cabdiqaadir bayra- ibraahim baa la dhahaa maanta waxaa ka faraxsanahay buug iyo qalinaa nana siinahay baagana na siinahay iyo anta aadan noo farasiiday maanta cabdiraxmaan cabdi aadan waa barashada aan ku faraxsanahay inay hay-adda unhcr aniga oo aa, u mahadcelin cali dhaa amiin cali waxaan kusoo dhaweynaa hayada bugdaal alkhayra iskuulaalin keena maanta ku faraxsanahay maxamed ilaani aalidhaa iskuulka maanta yaa keena waana faraxsan yahay berituna waxaa la qaybin doonaa boorsayaashii oo ardayda loo qaybin lahay markana waxaan soo dhaweyneynaa hayada mooses mukhwana waa madaxa hay-adda lw f oo maamusha waxbarashada iskuullada hoose xeryaha qaxootiga ee dhadhaab and uh, we are excited today to be at Equator Primary School in IFO2. Uh, this is the official launch of uh, education program within uh, IFO2, the reopened IFO2. And we are happy that uh, our parents within the blocks have been able to send uh, 1,200 learners into our schools.
waxaan ku faraxsanahay maanta inaan joogno iskuulka equity ee xerada ifatu tani waa xafladda furitaanka waxbarashada ifatu waxaana ku faraxsanahay in waalidiinta xeradan ay keeneen carruur gaaraya kun iyo laba boqol oo arday waxaanse rajaynayaa in carruur badan oo xaafadaha jooga in maalmaha soo aadan ay u soo diri doonaan xarumaha waxbarashada sidoo kale waxaan ku faraxsanahay kuna qanacsanahay hay-adda u n hcr oo iskuulka dayactir iyo qalabeen u samaysay taas oo inoo suuro gelisay in dib loo fura ardaydana laga diiwaangeliyo iskuulkan
hagaag haddii aan warbixintaasi halkaasi uga gudbo uu maxamed baaruud diyaariyey xuseen waa mahadsan yahay hay-adda socdaalka adduunka i m m unisef oo qaabilsan arrimaha daryeelka carruurta u n s r oo qaabilsan arrimaha qaxootiga dhegeystayaal ee iyo w b oo qaabilsan arrimaha cunada adduunka iyo sidoo kale hay-adda faw oo qaabilsan arrimaha dhegeystayaal beeraha iyo wixii lamid ah dhegeystayaal iyo cunada waa hagaag haddii aan qeybaha kale ee barnaamijka usii gudubno dhegeyste iyo warbixinadii ugu dambeeyey ee ay hay-adahaasi qaramada midoobay oo u badan hay-ada qaabilsan arrimo qaxooti iyo arrimo gargaar ayaa warbixinadii ugu dambeeyey waxay qorayaan dhankaasi dhegeystayaal hay-adda socdaalka adduunka ayaa sheegtiyey in ugu yaraan labo qof ay dhinteen inka badanna soddon kalena weli lala yahay kadib markii labo markab oo ay la socdeen tahriibayaal ay ku degeen jasiiradda lambadusa ee dalka talyaaniga laba doonyood ayaa la sheegay inay kasoo ambabaxeen magaalada dekadale ee sifaq ee dalka tunisia waxayna sidee afartan iyo sideed iyo afartan iyo labo qof ama waa afartan iyo sideed iyo afartan iyo labo qof sida ay kala horeeyaan ciidamada ilaalada ee xeebaha dalka talyaaniga ayaa sheegay inay soo saareen meydka haweeney u dhalatay dalka ivory coast iyo canugeeda oo hal sano jir ah dhanka kale saraakiisha dalka tunisiya ayaa sheegay inay meydadka toban tahriibayaalaha ka heleen xeebta u dhow safax tobanka qof ayaa la helay intii u dhexeysay maalmihii jimcihii sabtida ee toddobaadkii hore xilli ay socotay dabeel laga yaabo inay la degtay doonidii ay saarnaayeen sida uu sarkaal ciidan u sheegay wakaalada wararka ee a f b sidoo kale maamulka dalka tunisiya ayaa sheegay in magaalada degadale ee tahay marin caan ah oo ay ku galaan muhaajiriin doonayee nolol dhaanta tan ee hadda ku jiraan dhegeystayaal ama dad qaxooti u badan saraakiisha safax oo qiyaastii siddeetan mayl ama boqol iyo soddon kilomitir u jirta waa saraakiisha magaalada safax oo qiyaastii siddeetan mayl ama boqol iyo soddon kilomitir u jirta jasiiradda lambadusa ee dalka talyaaniga ayaa sheegay inay ku hula yihiin sidii u ogaan lahaayeen dalashooyinka muhaajiriinta dhintay balse inta badan waxay ka yimaadeen dalalka saxaraha ka hooseeya ee afrika maamulka talyaaniga ayaa sheegay inay baarayaan shilalkaasi dalladda xeebta talyaaniga ayaa sheegay inay badbaadiyeen konton iyo todoba qof oo tahriibayaal ah markii doontii ay ku degtay meel qiyaastii labaatan iyo saddex mayl ama afartan iyo lix komit afartan iyo lix kilomitir koonfur galbeed kaga beegan lambadusa mar sii horeysay hay-adda socdaalka ee qaramada midoobay waa i o m iyo hay-adda caalamiga iyo hay-ada caalami ah ayaa sheegay in inka badan soddon qof weli lala yahay musiibooyinkan ayaa daba socotay musiibawaa musiibo doon ka dhacday dalka griiga bishii lixaad taas oo ay ku dhinteen ugu yaraan toddobaatan sideed qof boqolaal kalena ilaa haatan lala yahay dhegeyste waa hagaaga dhegeystayaal haatan haddii aan soo qabto mid ka waa adeega barnaamijka qeybta ka ah dhegeystayaal waana shirkadda isgaarsiinta ee safaricom iyo mashruuceeda hakikisha shirkadda isgaarsiinta ee safaricom ayaa macaamiisheeda ku garab taagan dhinac walba waxayna had iyo jeer ku dadaaleysaa inay helaan adeegyo ku habboon safaricom waxay dooneysaa inaysan lacag kaa lumin ama cid aan mudnayn ay ku dhacdo waana adeega hakikisha hakikisha waa adeeg awood u leh soo diraha bixiyaha si ay u xaqiijiyaan magac qaataha iyo cadadka ka hor dhammaystirka macaamil ganacsi oo dhan lacagta laisugu dirayo libana embesa iyo wax kal iibsiga lacag caddaana dhammaan macaamiisha safaricom ayaa ka faa'iideysanaya adeegan xitaa kuwa aan haysan taleefoonada casriga ee loo yaqaana smartphones keliya waxaa lagaa doonayaa inay hubsadaan halkay lacagta u dirayaan ilaan horaa loo yidhi ama loo dhahiyo hufsiina halbaa la siistaa macaamiisha safaricom waxay helayaan fursad inay xaqiijiyaan lacagta ay la baxayaan iyo meesha ay kala baxayaan lacagta ay dirayaan iyo halka ay u dirayaan dhegeyste haatan adeega hakisha waxaad ka helaysaa qeybta sim tolkit ee safaricom adeegyadeeda laga helo qofka markuu embese isticmaalaya waxaa usoo baxaya halka uu lacagta u diri rabo si loo xaqiijiyo inaysan lacagtaadii ama lacagtaasi kaa lumin dhegeyste waana adeega hakikisha iska xaqiiji dhegeystayaal intaadan lacagta aad dirin maadaama ay dhici karta in lacagta meel qaldan ay ku dhacdo dhegeystayaal oo waxaad haddii qaldan tahay yes ama no ama ha ama maya kala dooranaysa dhegeystayaal waa hagaag haddii aan adeegaasi halkaasi uga gudbo qodobo kale aan hoosoo socda la xiriira arrimaha dhegeystayaal qaxootiga iyo gargaarka waa hagaaga dhegeystayaal bal haatan qodob barnaamijka ka baxsan oo la xiriira ciyaaraha haddaan soo qabtaa dhanka xiriirka kubadda cagta ee dalka soomaaliya ayaa mar kale tababaro lagu magacaaba rachid u magacaabay inuu hogaamiyo xulka qaranka soomaaliya muddo laba sano ayaa loo saxiixay wuxuuna xilkan hayn doonaa ilaa labada kun iyo shan iyo labaatanka dabcan shaqadiisa waa inuu diyaariyo ciyaartooy xul qaran ah kuwaasoo ka qaybgeli doona tartamada kubadda cagta caalamka richard lostig ayaa ah nin muwaadin u dhashay dalka morocco dhegeystayaal oo koobka adduunka meel xasaasi ah ama wareega semifanaalka ama afaraad xulkaasi gaari waana dabcan asana wadankaas ayuu kasoo jeedaa waa rashid lustakib waa lustig dhegeystayaal laba sano ayuu u saxiixay tababaran u noqon doonaa xulka ciyaartooyada dhegeystayaal dalka soomaaliya waa hagaag dhegeystayaal haddii aan dabcan warbixin la xiriirta dhankaas iyo xeryada ifatu ayaa dabcan haatan aan dhegeysanayna haddaba waxaa laga deyrinayaa nolosha qoys soomaali iyadoo dhowaan yimid xeryaha qaxootiga dhadhaab oo ay caruur ka xanuunsan yihiin duruuf kalena oo nololeedba ay haystaan dhegeystayaal waana qoyskan ayaa gaaray kow iyo toban qof dhegeystayaal waa sagaal waa caruurtii ay dhaleen labana waa ayagii waalidka ahaa dhegeystayaal afar ka mid ah caruurtaas dhegeystayaal waa naafa dhegeystayaal sidoo kalena ma haystaan meelay ku hoydaan dhegeystayaal waxayna ku nool yihiin geed hoystiisa dhegeystayaal waxayna ku sugan yihiin xerada waa xerada cusub ee ifatu dhegeystayaal ee deegaan baarlamaaneedka ee dhadhaab ee ismaamulka gaarisa dhegeystayaal bal haatan aan dhegeysana warbixintooda u diyaariyay baaruud bal codadkooda aan dhegeysana
sariir ma haystaan sijaad ma haystaan sigaa way seexdaan waxay cunaan ma haystaan dhaxan waata in waxna loo qabtaan rabnaa hanti waxaan ka dhaqanhayay xayn yar baan lahaa xaynta way iga baaba'day oo abaartii baa iga baabi'isay abaartii markay iga baabi'isay ilmihii waan la soo cararay dhexda kolbe meeshii aan imaadaba qof baa isoo caawinhayay dab loo saaro ma hayst ma haystaan waxay cunaan ma haystaan in maxaan ku dhahay muslimiinay noo caawiyaan rabnaa
bed ma haysto oo gogol iima taallo oo gogol ma haystaana boodhka waa u dhab raashin ma haystaan wax dabka loo saaro oo ma yaalo oo ma yaalo oo ma joogo wax dabka loo saaro oo raashin ah xalay mayn cashaynin saaka mayn quraacanin hadda qadana waa sidoo kaleeto qadana ma sugahayaan qadar alle ilaahay wuxuu u keeno mooyeene saakana sidoo kale kuma qureecanayno maantana ma qa- qada ma garanayno islaan inuu ilaahay nagu soo dhiiba mooyeen Een, xilliga dabka saaran hataa wax lagu rida lama hayo inuu ilaahay maxaan ku dhahay islaan inagu soo dhiiba mooyeen Een, iska fadhiya ilaahay baa jooga gabadha yanta dadka u yar waxay looysa waa gaajo aniga iga guranta maxaan ku dhahay ima nuugto waxaan siiyo wallaahi hadda wax ugu caanloola qasama hayo maxaan ku dhahay waxay- waxay looy waa gaajo halkan fadhisaayar waa lagu qoojin shaa xagga mar xagga mar xagga mar xagga ka mareeyada muslimiinta dhammaanteedba khayr allaha siiyo ilaahay insha allah muslimiinta ilaahay waxaa noogu soo dhiibay oo bigayskaa saaka loo shushubay waa u dhab aniga saaka siigadan aan fadhiya waa i dhab muslimiinta waxaan ka codsanayaa ummadda muslimiinta caalamka meel ay joogaanba waxaan ka codsanayaa inay ii kaalmeeyaan inay guri ii dhisaan gogol ii gadaan ayaan u baahanahay oon muslimiinta ka codsanayaa khayr allaha siiye marka muslimiinta in la i gaadhsiiyo oo ay arkaan dhulka aan jiifa iga qaadaan kuwa curyaamada ah ay igu naxariistaan kuwan aan waxba garanaynin ee waxa lama hayo garanaynin ay ugu naxariistaan xalay hooyadood seexi baan dhahay markay ooyaanba biyaha u qabooji baan dhahay oo biyaha siiyo oo biyaha sii baan dhahaa xilliga dabka markii la saaro waxaan ku dhahayaa xilliga dabka u saar dabka ha ka baktiinina dabka inuu wax u saaran yahay ha moodaan baan dhahaa marka meesha hadda aan jiifo aan fadhiyo hadda aan fadhiyo boorka aan fadhiyo waa i dhab gogol ma haysto waxay cunaan oo guri u yaalla ma laha wax arxan oo aan garanayno ku wareegayna ma laha oo derisoon ku wareegayna ma laha allah barakeeyo in wax naloo qabtaan rabnaa dad saasaan nahay geed qaansaxoosisaan fadhinaa oon badiya baratoona lahayn oy dhaxan iyo qorax nagu dishay maana qureecanin maana cashaynin qadana sidoo kale oo maxaan ku dhahay ilaahay inuu dadku wax nagu soo dhiiba mayno anagu wax noo yaalla garan mayno oo khayr allaha siiya waxa cun- cun- cun- cunnada noogu daran ba hadda cunnada noogu daran oo qof muslima rubac sokora uu noo keena ayaan saaka iskaga hor jeednaayo saaka cabaynaa iyaga noogu aamusiyeen oo noogu aamuseen marka waxaan muslimiinta waxaan ka codsanayaa walaaladaya dal iyo dibad ciddii joogtaba muslimiinta waxaan ka codsanayaa siigada boodhka inay iga qaadaan waxaan u baahannahay ninkii muslina oo maanta dadka arka wixii uu u geli karo inuu u qabto yaan u baahanay dadka waa dad aan ninkii arka uun aan wax mucjiso u dhiman aan jirin walaalahayga islaamka waxaan ka codsanayaa cidin deris baan laahay dad aad u dhibaataysan waa walaalaha islaamka waxaan ka codsanayaa ummadda aad u dhibaataysan nin walba wuxuu dhigto maalinaan maanta hayn buu aayayaa in ilaahay dartii loo saacido in caruuraha curyaamada la eego kan isagoo qaadayabuu keeriyoon ka dhacay oo ka jabay marka walaal waxaan idinka codsanaa ilaahay dartii dadkaas inaa u caawisaan waa dad aad u dhibaataysan waxay huudaan male xagaa yar hadday soo dhacdaan waxay korka ka galaan male waxay gogladaan male bacahan iyo maryahan annaga xaafadaha uga soo ururinay garanwaa baan u garaacnay geedka hoostiisaan u dhignay walaalaha islaamka waxaan ka hodsanaa meel kastoo ay joogaan dal iyo debadba ilaahay dartii in dadkaa loo caawiyo
waa hagaag dhegeystayaal codkaasi haddii aan halkaasi u gudbo dhegeystayaal dabcan dadkan si loo caawiyo dhegeystayaal ama si reerkan loo caawiyo waxaa lagala xiriiri karaa nambarka taleefanka ah amaba nambarka aabbaha qoyska oo dabcan codkiisa aad maqasheen uu yahay eber toddobo shan sideed shan lix sagaal labo toddobo toddobo waa zero seven five eight five six nine two seven seven dhegeystayaal waa idin soo dhaweynaya dhegeystayaal qeybihii dhexe ee barnaamijkan haatan soo dul istaagnay waa hagaag dhegeystayaal soo dhawaada lena haddaba kasoo qayb qaataan barnaamijka leeyahay dhegeystayaal haddaba sidee loo garab istaagi karaa dhegeystayaal qaxootiga ah, marxaladaha adag ku wajahayo dabcan xeriyooyinka qaxootiga caalamka ah hata iyo sidoo kale dhegeystayaal qaxootiga soomaaliyeed ee ku dhiban dunida daafayda gaar ahaan xeryaha qaxootiga dhab qadadka kala duwan ee idaacadda ayaad soo beegsan kartaan waa eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber nambarka kalena waa eber toddobo sideed eber hal eber shan hal eber shan qadadkaasi ee dhegeystayaal taleefanada ayaad soo beegsan kartaan dhammaantiin dhegeysta waa idin soo dhaweynaya star f m codka gobolka waqooyi bira nagala socotaan mawjadaheeda kala duwan oo kale ah hal eber shan dhibic sagaal oo nairobigaas mombaaso waxaa nagala socotaan hal eber saddex dhibic shan gaarisa ay dhadhaabna dhegeystayaal waxaa nagala socotaan sagaashan iyo toddoba dhibic hal wajeeriya habaasooyin sagaashan iyo toddoba dhibic saddex masalaani tanariva iyo balambada sagaashan iyo toddoba dhibic hal mandheero waxaa nagala socotaan dhegeystiya sagaashan iyo toddoba dhibic shan isielo sagaashan iyo laba dhibic shan marsabadii lagsamis siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba mooyaale siddeetan iyo toddoba dhibic sagaal muqdisho caasimadda dalka soomaaliya sagaashan iyo toddoba dhibic eber kismaayo xarunta maamul goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland dhegeystayaal waxaa nagala socotaan siddeetan iyo sagaal dhibic shan dhegeystayaal markii laga soo tegay mawjadaha siraadiyaha laga dhegeysta waxaad sidoo kale nagala socon kartaan dhegeystayaal aaladda internetka ama satellitka oo ah live stream star f m zeno qor star f m zeno kenya qor dabcan lifaaqaad kusii dhufanaysaa dhegeystayaal oo halkaas idaacadda waad ka dhegeysan kartaa internet keliya lagaaga baahan yahay ama play storeka kasoo degiso star f m dhegeystayaal oo astaanta idaacadda lagu gartay guduudan ayaad arkaysaa waana soo dejisanaysaa si toosna halkaas waad uga dhegeysan kartaa idaacadda keliya internet lagaaga baahanya ha ahaada dhaatar hadduu kugu jira ama wifer waad ku dhegeysan kartaa dhegeystayaal dhammaantiin soo dhawaadaad leenahay qadadka kala duwan ee idaacadda waa eber toddoba oo eber laba oo saddex shan eber eber sagaal eber nambarka kalena dhegeystayaal waa eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan see loo garab istaagi karaa is leedahay qaxootiyaasha marxaladaha adag ee ku wajahaya meelaha qaxootiga ay ku sugan yihiin gaar ahaan dabcan xerada ama xeryaha qaxootiga ee dhadhaab dhegeystayaal sidee loo garab istaagi karaa kuwo dhabinaa jiro kuwo xanuunsan ummadday garab istaag uga baahan yihiin xaalad adagna way wajahayaan dhegeystayaal maceetaa fariinta aada diraysa dhegeyste dhammaantiin waa idinsoo dhaweynayaa dhegeystayaasha ugu horeeya ee qadka taleefonka soo beegsanaya ee doonaya inay barnaamijka ama uu barnaamijka ka qayb qaato ayaan fursadda siinayaa halow star fm soo dhowo walaal magacaagii halkaad ku sugan tahay halow staafim dhegeystayaasi waan ismaqlala'an aad moodaan qadka ayaa ka go-ay dib usoo beegsaan leeyahay dhammaan dhegeystayaasha waan soo dhoweynayaa dhegeystaha kale ee qadka taleefonka soo beegsanaya ayaan eegi doonaa sidoo kalena waxaa noo soo socda warbixinada kale ay qoreen hay-adaha caalamiga ama kuwa qaxootiga qaabilsan dhegeyste dhegeystaha khadka ku jira soo dhowo walaal magacaagii halkaad ku sugan tahay
asalaamu calaykum wacalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
waa hadduu joogo madeera county
waa tahay
waxaan dhihi lahay aniga oon maarata ku boorin lahay in qaxootigaas gacan la siiyo markaan hoo iyo hilib la gorb istaaga maaragtay dhan walba hadday isbitaallaa tahay haddii dhan walba maaragtay laga saaciday
waan gartay
marka maxaa yeelay in la kaalmaystana nabigeena nafar sallahu alayhi wasalam sax
marka saas daraaddeed waxaan dhihi lahay oon dadka ku boorin lahay inta waxhaysta intaan waxhaysanin inay kaalmeeyaan oo maaragtay ay haddii ninba deriskiisa dad maaragtay deriskiisa waxhaystada arkaysa oon iska warqabin oo maaragtay aad iyo aad u macluul ay u haysto waan gartay marka saas daraaddeed ummadda soomaaliyeed ama muslimiinta dhammaan meel ay joogaanba inay gacanta ku qabtaan ayaan ku boorin lahay wasalaam calaykum waa kaa gudoomo walaala kaaga mahadcelinayaas sidaa wanaagsan aad barnaamijka uga qayb qaadatay waa hagaag haddaba warbixin kale ay qortay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha daryeelka caruurta unisef ayaa warbixin ay shalay soo saartay waxay ku sheegtay in xaaladda ama xaaladda amni ama rabshadaha ka socda dalka haiti waa dalka haiti si ay halis gelinayaan badqabka caruurta iyo sidoo kale haweenka warbixinadii ugu dambeeyey ee ay unisef heshay ayaa daaha looga ragay afduubyo la geystay kuwaasoo laga argagaxa iyadoo ku dhowaad saddex boqol oo la xiriira kiisaskan afduubka la xaqiijiyey lixdii bilood ee ugu dambeysay dhegeystayaal ama ugu horreysay sanadkan aan iraahde laga soo bilaabo bishii koowaad ee sanadkan ilaa bishii lixaad ee sanadkan taasoo ku dhow inay la mid noqotay tirada guud ee la diiwaangeliyey sanadkii sanadkii hore oo dhan iyo sanadkii kasii horreeyey ee labada kun iyo koo iyo labaatankii inta badan waxay leedahay hay-adda unisef ee caruurta iyo haweenka waxaa si xoog ah u afduubta dhegeystayaal kooxo oo falaaga ah oo faa-iido dhaqaale raadinaya ama dadkan waa kooxaha afduub geysana dhegeystayaal dhegeystayaal oo dhegeystayaal doonaya inay dhaqaale afduubkaasi ay ku helaan dhegeystayaal haddaba dhegeystayaal agaasimaha dabcan hay-ad waa hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan ee unisef caruurta ee u qaabilsan wadamada ku yaala latin america dhegeystayaal ninka lagu magacaabo ama wadamada latin america iyo sidoo kale kuwa karebiyanka ninka lagu magacaabo gari anil ayaa waxa uu sheegay in haweenkii caruurta uu aan kasoo xigin wuxuu leeyahay haweenkii caruurta ma aha badeeco dhegeystayaal ma aha kuwo gorgortan leh waa inay weligood aysan la kulmin warshad dhegeystayaal wuxuu leeyahay isbedelka afduubka sii kordhaya dhegeystayaal waa mid walaac laga qabo mana aqbalayna khatarteeda ayay leedahay ayuu leeyahay mas-uulkani dhegeystayaal waxa uu leeyahay in xaalad guud oo hay in xaaladda guud ee hayti ay tahay mid musiibo lagu tilmaami kara dhegeystayaal wuxuu hay-adda unisef ayaa sheegtay in qiyaastii konton waa waa qiyaastii shan dhibic laba milyan oo qof ama in ku dhow kalabar dadka oo dhan ayaa u baahan waa kalabar dadka ku nool wadanka hayti ayaa u baahan gargaar bini-aadinimo oo ay ku jiraan ku dhowaad saddex milyan oo caruura dhegeystayaal marka laga soo tago caruurtii haweenka ee dabcan dadka kale waxaa markii laga soo taga arrimahaasi waxay u baahan yihiin daryaal caafimaad dhegeystayaal oo maxalli ah waxayna waxayna unisef sheegtay in goobihii wax lagu baranayay ay burbur ku dhow yihiin dhegeystayaal waxayna dadka dabcan wadamada caalamka ay unisef ugu baaqaysaa in xaalad bini-aadnimo ee ka jirta wadankaasi gargaar deg degna loo baahan yahay ayay unisef warbixinteeda kusoo gabagabaysay dhegeystayaal sidoo kale intaysan inaan ka bixin intaanan ka bixin warbixintaas unisef waxay leedahay waxay door muhiim ah ka ciyaarnaa taageerida caruurta iyo dhabanayaasha dhegeystayaal ayay leedahay dhegeystaha qadka ku jira ayaan fursadda siinayaa soo dhow walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu
abdullahi adigo joog balamala waa tahay barnaamijka la socotaa dhegeystahaasi qadka ayaa ka go-ay duu soo bigsaan leeyahay inta aynu barnaamijka ku guda jirno haddaba sidee maxaa laga doonayaa dhegeystayaal ama sidee loo garab istaagi karaa dadka xaaladaha adag ama marxaladaha ama duruufta adag ku wajahaya xeryaha dhegeystayaal sideena dhegeystayaal looga qayb qaadan karaa dhegeystayaal in dadkaasi garab istaag loo muujiyo oo la taageero dhegeystayaal dhan dhaqaale iyo sidoo kale dhan waxay quutaan ama ay cunaan dhegeyste dhammaan dhegeystayaasha waan soo dhaweynaya qadadka kala duwan haddii aan mar kale dhegeystayaasha haatan aaladda amaraadii lasoo jaanqaaday aan xasuusiyo waa eber toddobo eber labo saddex shan eber eber sagaal eber nambarka kalena waa eber toddobo sideed eber hal eber shan hal eber shan soo dhawo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay alo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa xuseen buulaxa oo mandheeri soo dhowo xuseen buulaxaaw
anigu waxaan leeyahay haye horta isa f m iyo maxamed baaruud khayr allahasi dhammaanteen mhm.
qayb libaax bay ka qaateen dhinaca masa- dadka xarooyinka ku jira ama dadka dhibaataysan waan gartay
aniga maxamed baaruud aan ahayn dadkii aas aasay in eh, tay loo sameeyo s- star f m Sa- oo telephone numberka ruuxa dhibka qaba la sheego oo meeshaas lacag loogu diro waan gartay
sunno fiican ayaan bilownay maxamed baaruud kamuuba haren ilaa hadda waa wadaa waan gartay
mandheera waxaa ka dhacday ramadaanka dhaweyd dad baa wax- toddoba ruux shan caruur ah iyo aabbahood iyo hooyadood ayaa biyo ku afuray waan gartay
nin marti uu ahaa oo habeenkaas u tagay ayaa ii sheegay subaxi dambe oo yiri reer toddoba ruux ah ayaa xalay biyo ku afuray waan gartay
waana sib darrada ugu weyn nabiga wuxuu yidhi afartan guri jiiraanka afartan guri baa jiiraan ah waan gartay
waxaa laga yaabaa reerkaas biyaha ku afuray nin wasiir ah oo county wasiirka ah inay jiiraan yihiin sax
waxaa kaloo jirto ragga ma ogaan karaan ciddaa dabka cansadnaan haweenka iyagaa isog sax
haweenka inay haweeney walba jiiraankeeda dabka inuu ka dansan yahay inuu u shidan yahay ay ninkeeda u sheegto waa xaq horta
waa tahay
waxaa dhacday marka ninka markuu ii sheegay aad baa u naxay nin nairobi joogan saaxiibnahay qaraabana aan ahaan la hadlay markiiba lacag wuxuu usoo diray bil raashinkeeda waan gartay
marka aniga xuseen buraxa u ahaan eh, reerkaas waxba ma siin waan gartay laakiin codkayga ayay wax ku heleen sax
marka ani waxaan leeyahay mandera county governor wuxuu mas-uul ka yahay sida uu- sida cumar waad maqasheen Waad.
neef jaba ayuu ku qayliyey shaqaalihii waan gartay
nabiga wuxuu soo diray nin wuxuu yidhi cumar u tag oo ka soo qaado waxaad ku guurgashay sax
wuxuu u imaaday cumar oo shaqaalihii ku qaylinaya neef jaba u qaylinaya mhm.
wuu iska noqday waan gartay
mar labaad uu haddana nabiga soo diru yidhi bal ku noqo waan gartay sida oo kale laamba duntay waxay waxa laabo isoo ku qayna markii saddexaad uu neeyaho maalmo maalmahan waa igu soo noqnoqotay maxaa jira waan gartay nabiga yidhi way ka qaada waxaad ku gurigeli lahayd dee cumar
waan gartay wuxuu hayoo dhan u dhigo wuxuu yidhi kac ku gurigel maxaad mar hor iigu sheegi weysa maxaad u noqonaysa waan neef gartay jabeecado u qaylinaysa markaaskaan qalbi jabu yidhi sax
wuxuu yidhi neefkaas jabe anaa mas-uuliyaddeeda aakhirada i weydiin waa xaqiiq dabcan haya gabana meel kasta uu joogo isagaa mas-uulka ee dadka uu madaxda u yahay waan gartay
Ni- ninkii biyo ku afuro toddobadaas ruuxoo biyaha ku afurtay gabana ma ogaan karo waan gartay laakiin in rabood loo geeyo wey oo la dhaha gabanow xalay reer baa biyo ku afuray
waan gartay mas-uuliyadda waxay saarantay dadweynaha horta sax
markuu na- ulil amriga ninka ama gabanaga ama madaxweynaha uu maqlo wax ka qaban waayo isaga qiyaamo la qabsan waan gartay
markaana waxaan leeyahay dadka ha is ogaadaan weliba haweenka ayaa ogaan kara reerku uu dabka ka dansan yahay sax
ragga ha loo sheego annaga ha naloo sheego
waan gartay soo gaarta tilaaboon ka qaadi karnaa waan gartay
dadka qaar waxaa jira biyo ku afuraayo oonan sheeganaynin waa tahay waa dadku ilaahay ammaanay dadkaas waa tahay oon calaacal badleen oo ilaahay ku kalsoon
sax Ko- kalsoonida ilaahay ninka uu ku kalsoon dhulgariir hadduu nagu rida ka oran marka waa wax tahay yaroon wax ka qaban karna waan gartay niman yahow aakhirada soo dhow nabiga wuxuu yidhi qiyaamaha iyo annaga intaa intaasaa noo dhexaysa waan gartay qiyaamaha la sheegayna waxaa waaye nin walba maalintuu dhintaa horta qiyaamihiisa sax
maxaad geysatay mhm cod eh, codkar baan kaa dhigay codkarnimadaada maxaad ku qabatay waa tahay
xoolaan kuu dhibay xoolahaada maxaad ku qabatay waan gartay aqli badan baa ku siiyey aqligaada maxaad ku- waxaasoo dhan waa lagu weydiin qiyaamaha sax
maalintii u dambeysay nabiga oo xajka u Sallallahu alayhi dambeeyey markuu hadlay hadlay hadlay wuxuu yidhi ilaahay waan waan gaadhsay aniga haddaba shaahidaha laga ahaado waa tahay
haddaba xuseen bolaxa waan ahay anay shan shilin ma hayi cod baan hayo codkayga waan gaadhsiiyey dadka madaxda eh dadka wasiirada eh dadka lacagta hayso waa tahay fariintaa u diraysana maxay tahay fariinta u diraa waxaa weeye nin walba ninka kale gurigiisa waa inuu ogaadaa inuu dabshidan yahay inuu ka dansan yahay weliba khaas ahaanta haweenka waa inay ogaadaan cidda jiiraan kale ah waa tahay
markaas ilaahay laga baqo ilaahay wuxuu dhahay irxamu man fil ardi yarxamakum man fi samaa'i dhulka iskaga naxariista ana samada iskaga naxariisanaa uu yidhi waan gartay intan yaroon hadlay waxaan aaminsanay inaan ajir weyn helayo waa tahay
inay dad qaar aaminsan yihiin aa dhici karta gabano xuseen buraha barbagaan gabana ma barabagaamayo gabanaga waxuu ma ogyahay hala gaarsiiya ha loo sheego hala dhaho gabanow reerkaas xalay biyo ma cabin waa hagaag xuseen bulaxa waan kaaga mahad celinayaa waa bilaahi towfiiq waa tahay warbixin kale ayaan eegi doonaa la xiriirta xaaladda dalka suudaan iyo dabcan arrimaha eh, dabcan gargaarka la xiriirta baan eegi doonaa bal dhegeysaha qadka taleefonka soo beegsanaya ee doonaya inuu barnaamijka ka qayb qaato soo dhowo walaal magaca geel ka tusugan tahay halo saafan walaal waa sucaad magaalada mandheera sucaad soo dhowaan kuleeya
walaal horta ma run baan isu sheegnaa mise been baan isu sheegnaa walaal xaqiiqdii in laga hadlaa Runtii waan haboon isu sheegaa wanaagsan sooma sax
walaal horta qabiil baa halkan wax lagu qabtaa runta haddaa tee mandheera qaas ahaan qabiil baa wax lagu qabtaa haye
annagu wax badan baan ognaa waxaan dadka ogeyn ayaan ognaa waxaas taasaa uga gulnaya haween baanaa waa u kurgalna waan baarna sax
horta nin gaadisana lagama naxayo nin dhergana lagama naxayo ninba ninka kaluu cadow ku yahay oo xasad ku yahay waa tahay
meeshan waa qabiil qabiilkayga meel fulaana qabiilkayga meel fulaana ninka hadda u dambeeya uu hadlayo xuseen buulaxaawa erayada uu leeyahay uu leeyahay haweenkaa u dhoon bilaal xaafadaha ha soo fiiriyeen annaga markaan xaafadihi aan galno dad baahan aan aragno cid loo sheegaayo malorta ilaahay baa loo sheegaya ma fahan dabcan idinka is caawisaan aad ula jeedaa ilaahay ka soko marka haye waxaa waye horta qabiil waa qabiil hibil maya qabiil hilib maya marka haddana qabiilkii lasii kala sheego mandheera arrimaha iyo allaha haddaan kaaga sheekeeyo arrimaha halkaan lagu soo koobi kara ma aha waxaan ka yaabna ayaan aragnay waa tahay haddana jafa ahaan jafada ayaa lasii kala saarayaa walaal waan gartay
meelo badan waan tegay anigu gaarisa waan tegay wajeer waan tegay naykuri waan tegay nairobi waan tegay meel kenya meelo badan baan ka tegay Waan shan iyo garatay.
toban meel waan ka tegay waa tahay wax oo mandheera la mid ah ma arkin anigu waa tahay dabcan waa deegaankaaga ninkii gaajaysan haddaa tira walaal in yar iga raalli oo horta calool buuxda fiiq baa kicisa anoo halkan hadda hadalka aan ku dhammayn karin laakiin in yar baan kaaga sheegaya waan gartay
raallina ahoo ku jeer iyo koo jeer marka dhib horta dhibka in laga hadla uu wanaagsan yahay sax
barnaamij gaar in loo sameeyo hataa waan jeclaan lahaa maadaama aad tihiin raadiyaha ugu weyn oo istaa f m ay
kun jeer baa idinkaga mahad celinaya idinka aad soo gudbinaysiin dadweynaa ra'yiga uu qabo iyo dhibkuu hayo waan gartay
ka sokow waxaa weye walaal horta waxaa jirtaa dhibaato waa jirtaa wayna buuxdaa heer hadda waxaa la arkay marka hadda mucaawinada dadka moobeelada lacagta loogu soo shubo F- w f b raashiimihii lasoo raaciyay ayaan dad waxaa arkay dad laga boobay oo laga dhacaanayo haye
w f b markii messajka ay soo diraysa garaamaadka dadka la siinaya kulli dadka masaakiimada iyo dadka kale waa lagu soo qortay waan gartay nimankii meesha joogan jiifafka ahaa ama nimankii madaxda ahaayeen ayaa afka u dhisan dadkii oo waxaad arkaysaa calaacalay oo leeyihiin w f b marka hore b s bay lacagta nooga jartay intii raashinka inay inta noogu soo dartay eed dagaal iyo dacwaa loo taagan yahay waan gartay marka dad masaakiina wax yar loo soo dhiibo dad saas u baloogayo oo aga khiyaanayo oo khiyaanadu u taagan yihiin intay daras galaan dad dhibaysana aga sheekeeyo uma malaynaya inay dadkaas dhibaysan wax u keenayo mama iyagaaba dafay oo dhax- dhaxda ka dhafaayo horta haddaan kuu sheego waa tahay socad marka ninkii dhibka qaba dhibka ilaahay baa ka qaadi kara annagu haddaan haweenaha ama aniga shaqsi ahaanteyda haddaan iska hadlo Mhm.
waxaan dadka ku tiraya horta waan ku tiraya ilaahay xaggiisa ayaan ugu tirayaa bini aadan uguma tiraya ani waan gartay waxaan ku dhaamay rabbigii abuure afwiisa ayaan ku siinaya waa tahay laakiin marna ha isdhihinaa darasaa intaa geshaa ama dafana ama ama kumiti ama jiniyaa la dhihin meel kasta dhib baa taagan wixii dadkaas masaakiinta loo soo dhiibo ama dadka kale loo soo dhiibo mucaawanadii la bixina ayaa la kala eexanaya lagu leeyahay hebel ha qorin oo hebel qor mucaawanada u waxaa bixisay w f d baa bixisay adigu ma aadan bixinin Waa shaqo gartay.
kuma liid Waa tahay.
ninkan wuxuu qaatay wuxuu qaadana adigu shaqo kuma liid walaal waa tahay waa kaaga mahad celinaya socad haye bixi nin allaala ninka la sheekada cuuriyaanka kar cagaha qabo kankaa jirka ayagaa siiya adigu shaqo nin kaaga hilinaya ka war oo kuleeyahay kan yaa la siinno kan yaa la marka nin saas eh dad dhabaysanoo masaakiina naxariis buu u falaya mandheeraa naxariis ma taalo wayna sii socotaa waxaan u malaynayaa qiyaamaha hata markuu dhaqaaqayo inuu mandheeraa ka dhaqaaqi doo- doono anna in badan baan ku salaamaya Wallahi wax walba waa awoodda Allahi, waa kaaga mahad celinaya Sacad.
anagaa siinay in badan baan ku salaamaya walaal.
mid lamid ah waa fikirkeeda dabcan waana kaga mahad celinayaa haddaba dhegeystayaal dabcan qof walba sidai culamadan horaan u sheegan dhegeystayaal waa inaad ka wanaagsid dadka dhe- kugu hareereysan ee deriskaaga dabcan ee xaaladahay ku sugan yihiin dhegeyste intaa waxaad awoodana aad dhegeystayaal aad ku yaboohdo ama aad siiso haddaba haddaan halkaas uga soo gudbo bal dhegeysaha kale qadka soo bigsanaya ee fur- haddii aan fursad u siiyo barnaamijka soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay
la salaamaya wax wanaagsan subax lamid ah walaal magacaaga
aad u furaale dhaama dheeraan kasoo waxaya masaande waa tahay fikirkaaga
horta caawo maanta wax fiican dadka islaamka inay isku naxariistaan oo ay iscaawiyaan oo qofkii baahan la garab istaago wax aada iyo aada u fiican
waan gartay
Eh, meesha dadka laga caawin kara ama dad badan ay isku maqlaayeen idinkaa joogo istuudiyaalka inta badan dadka aada looga caawin karaa waan gartay
marka xuseen buulaha wuxuu ka shanqirinaya eedba u taageersanaya ani waana wax jira dadka in qofkii baahan ood qofkii wax u tari karaa aad cod iyo waxaad ku taageeraba aad wax ku taageera waa wax aada iyo aada u wanaagsan waa tahay
marka de maamada hadda dhehaysiina qabyaalada inta badan madheera ay u badan tahay kuma raacsin wax hadda qabiil iyo waxaas wax ku bixiya maba arkinba madheera intan jooga dabcan waa fikirkeeda haye
marka dadka qabiilka aaminsan iyo qabyaalada waa dadka waaweyn oo maaragtay kontonka lixdanka afartanka meelaha dadka jira dadkaas waa weli dadka qabiilka daba wareega dhalinyarta yaryarka iyo dadka hadda soo baxay maba danayaanba qabiil iyo waxaas magacaha iyo intaas unbaa liskala qabsadaa mafahamte waan gartay
marka dee wixii marka ayadaa dhibaataysanna kulli hal meel unbaa laga istaagaa waa hagaag Eh, dhegeystahaasi waa kaga mahad celinayaa sida wanaagsan oo barnaamijka uga qayb qaatay dhammaantiin dhegeyste waa idin soo dhaweynayaa Eh, waa hagaag dhegeystayaal haddaan warbixintan soo qabto dhegeystayaal waa hay-adda cunada waa dabcan waa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha cunnada iyo beeraha adduunka waa faa uu dhegeystayaal warbixin ay soo saartay dhowaan ayay digniin culus ka soo saartay xaaladda cuntada yarida sii kordhaysa ee ka jirta dalka suudaan iyadoo isku harmaadada u dhexeeya waa ciidamada eh, ma- milatariga dalkaasi iyo kuwa sida gaarka u tababaran ama birmadka deg dega ee loo yaqaan r s f ay sii wadaan dhegeystayaal dagaalkooda iyadoona wadankaasi haatan dhaqaale yari ay jirta wadankaasina burbur uu ku dhow yahay waa sida hay-adda sheegtay waxayna si deg dega ay ku sheegtay hay-adda loo baahan yahay taageero bini-aadinimo oo deg dega oo loo fidinaya bulshada ku nool eh, dhankaasi iyo gaar ahaan bulshada ku nool miyiga ama rural area loo yaqaana dhegeystayaal marka la eega warbixinadii ugu dambeysay ee ay- ay- aan idhaahday hay-adda cunada ay sameysay waa fao in in ka badan labaatan dhibic saddex milyan waa labaatan milyan in ka badan oo qof oo oo- oo u dhiganta afartan iyo laba boqolkiiba dadka ku nool dalka suudaan ayaa haatan ah, wajahaya heerkii ugu sarreeyay ee cunto yari ba-an dhegeystayaal intii u dhexeysay bishii eh, dabaca bishii sagaalaad anaha bisha toddobaad waxaa i- i- ilaa iyo haatan warbixinadii la suubiyey ayay muujinaysaa in cuntoyaradii ay kasii daraysa dhegeystayaal iyadoo afar iyo toban milyan oo qof ay wajahayaan xaaladan dhegeystayaal mid lamid ah lix dhibic saddex milyan oo qofna ay wajah waa dabcan xaalad cunayari ay wajahayaanna lix dhibic saddex milyanna gargaar deg deg oo biniaadinimo ay u baahan yihiin dhegeystayaal markii tiradaas laisku darana dhegeystayaal waxay gaarayaan ilaa dabcan labaatan milyan oo qof rabshadaha soo bilowday bishii afaraad bartamaheeda dhegeystayaal ayaa waxaa ku barakacay laba dhibic lix milyan oo qof oo ku nool guud ahaan dalkaasi ama ku noola dalkaasi waxayna ku qasbanaatay in ka badan toddoba boqol oo kun oo qof inay mangalyo u raadsadaan dalalka deriska ah sidoo kale kaabayaasha muhiimka oo ay ku jiraan dhegeystayaal oo goobaha daryeelka caafimaadka ilaha korontada iyo isgaarsiinta ayaa soo gaaray burbur weyn taasoo uga sii darinaysa haba waa xaqabeelka cuntada iyo nafaqadarada iyo isgaarsiinta dhegeystayaal iyadoona xaaladda laga dayrinayo dalka suudaan ee dhanka cunada iyo biyada iyo biyaha waa wakiilka agaasimaha guud ee ama ku-xigeenka agaasimaha guud ee hay-adda fao iyo wakiilka ee go- iyo wakiilka gobolka ee bariga dhow iyo waqooyiga afrika cabdulxamiid alweyr ayaa muujiyey sida ay uga walaacsan yihiin xaaladda haatan ka taagan colaad wuxuu leeyahay colaadda waxay saameyn xun ku yeelatay amniga cuntada ama badqabka cuntada aan iraahdi raalli noqdo waa sugnaanta cuntada iyo nafaqada iyo fayaqabka malaayiin qof dhegeystayaal qoysaska waxay wajahayaan ayuu leeyahay dhibaato aan la qiyaasi karin waxaana muhiim ah in hay-adda fao ay u istaagto sidii ay u taageeri lahayd in ka badan hal milyan oo beeraley ah xili ciyaare xili dabcan xili roobaadkan si ay usoo saaraan cunto ku filan oo ay cunaan dadka ku sugan dalka suudaan oo haatan xaalad amni darro wajahaya cunno yarina ay la kulmayaan dhegeyste gordhow warka dabcan war- barqanimo ayaa dhegeysan doontaan dhegeystayaal haatan haddii aan soo qabto qodobkaas halkaas haddii aan uga gudbo oo la xiriira xaaladda suudaan ee cunto yarida adeega barnaamijka qaybta ka aan soo qabanaya waana shirkadda isgaarsiinta ee safaricom shirkadda isgaarsiinta ee safaricom ayaa macaamiisheeda ku garab taagan dhinac walba waxayna had iyo jeer ku dadaaleysaa inay helaan adeegyo ku habboon safaricom waxay dooneysaa inayn lacag ka alumin ama cid aan mudnayn ay ku dhacdo waana adeega hakikisha hakikisha waa adeeg awood u leh soo diraha bixiyaha si ay u xaqiijiyaan magaca qaataha iyo cadadka ka hor dhammaystirka macaamil ganacsi oo dhan lacagta laiskugu dirayo lipana empesa iyo wax kala iibsiga lacag caddaan ah dhammaan macaamiisha safaricom ayaa ka faa'iideysanaya adeegan xitaa ku- oo xitaa kuwa aan haysan taleefanada casriga kaliya waxaa lagaa doonayaa inay hubsadaan halkay lacagta u dirayaan ilaan horaa loo yiri ama loo dhahay hubsiina halbaa la siistaa waa hubsiina halbaa la siistaa macaamiisha safaricom waxay helayaan fursad inay xaqiijiyaan lacagta ay la baxayaan iyo meesha ay kala baxayaan lacagta ay dirayaan iyo halkay u dirayaan dhegaysta haatan adeega hakikisha waxaad ka helaysaa qeybta sim tolkit ee safaricom adeegyadeeda ka hesho qofkana markuu embese isticmaalaya waxaa u soo baxaya halkuu lacagta u diri rabo si loo xaqiijiyo inaysan lacagtaadii ama lacagtaasa lacagtaasi ay kaa lumin dhegeystayaal waana adeega hakikisha markaad lacag diraysa dabcan dhegeysta iska xaqiiji in lacagtaasi meel qaldan ay kaaga dhicin adigoo kala xulanaya ha ama maya ama yes or no kadibna dhegeystayaal haddii ay- magaca qaldan uu kuusoo baxa n- noobaad ku dhufani hadduu saxan yahayba dabcan yesaad ku dhufanaysaa dhegeystayaal halkaas ayaa nagu gudbaya xubintaasi bal hal dhegeystaan fursad siinaya intaanan u gudbin qadarada iyo dhahyada halow star fm soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay السلام عليكم آدم عبد الله مندرة aadan soo dhowo calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu gudogal waqtiga in haya awadeed qadaradiina dhahyada nagu soo wajahan haddaan gudogol horta jiiranka in iska warqabo aad bay ufiican tahay in jiiranka isdhaqaaleyn aad bay ufiican tahay dad isdhaqaaleeyna waa jiraa dad hadee aan is- jiiranka iska warqabinna waa jiraa ma garat waan gartay jafana iyo masuul iyo m b meel lagala xiriir maba naqaano saaka waxaa noo soo galay kuwa oo daawada ma- oo dacanka wareejina waxaa yara orodna marka isaga raa- magaalada wixii soo dira u sheegtaa magaalada in raashin loo qaybiyo waata dabcan waa inaad qaadatana waa hade maadaama mid qaran ay tahay badqab uu yahay ma qaadanahayo daacun ilaahay aan ka magan galay ilaahay baana dabcan ka hortag uu yahay haye
marka ma qaadanina da- magaalada raashin bay u baahan tahay dawladda cunno baahana ma garat waan gartay wa- wa- waxaa waxaa kaloo saddexeey madeera in eh, qabiil ka shaqeeya laba isweydiinaysa ma laha qabiil xun baa ka shaqeeya weliba oo qoys qoyska iyo qabiil qabiilka iyo si walba u dhexgala ma garat waata haddii aan halkaasi kasoo gudno see loo gargaari karaa dadka danyarta ee diyaaraan Waxaa laga qaxootiga gaari karaa jiiraanka inay ilaahay ka Qaxootiga.
baqaan oo isdhaqaaleeyaan jiiraanka isdhaqaaleeyaan ilaahay ha ka baqeena waata
Eh, kuwa mas-uuliyiinta soo dooranayna maalintan soo dooranaan ugu dambeysay bal halaakaan dheelaa si u arkalaan ha yeelan dabcan waa inay ka warqabaan dadkii soo doortay waa kaaga mahad celinayaa maalintan soo dooranaan ugu dambeysay waxqabadkooda maba aragnaba indhaha ma saarna waa tahay waan kaaga mahad celinaya dhegeystahaasi halkaa haatan adeega qeybta barnaamijka ka ah haddii aan soo qabto dhegeystayaal waa bangiga n c b a n c b a waa bangi si buuxda u shaqeeya oo bixiya badbadoociyiin maaliyadeed oo kala duwan iyo xalka bangiyada xalka maalgelinta hay-adaha maaliyadda hantida bangiyeenta ganacsiga iyo bangiyeenta gaarka waxaan ku noolaanayaan ama ku naa- waa ku naaloonayaan inay bixiyaan adeegyo ku habboon baahiyahaaga bangiga n c b a ayaa laan cusub ka furay suuqa ganacsiga ee business bay square mall ee xaafadda sley waana moolkaasi oo ku yaala dabaqa labaad ee aagga wadada general wayrunge waa bangiga u kabaca badan ama ugu kabaca badan wadanka dhanka laamaha dhegeystayaal bangigu wuxuu leeyahay adeegyo ku qaasa adiga doonaya inaad kabciso ganacsigaaga iyo dhammaan macaamiisha haddaba ka faa'iideyso waxaad booqan kartaa laantiisa business bay square mall ama suuqaasi ama laamaha kale ee sida kenyatta avenue ee magaalada nairobi mamanjina city center wabera street kikomba river road ama guud ahaan wadanka ama waac nambarka ah eber toddoba hal waa waa hal hal eber shan lix afar afar afar waa eber toddobo hal hal eber shan lix afar afar afar ama emailka uh, contact at ncba group dot com ama booqo shabakada ncba group dot com ama websitekaasi dhegeystayaal aan kugu daray dhegeystayaal waa shirkadda isgaarsiinta ee safaricom shirkadda isgaarsiinta ee safaricom ayaa macaamiisheeda ku garab taagan dhinac walba waxayna had iyo jeer ku dadaaleysaa inay helaan adeegyo ku habboon safaricom waxay dooneysaa inaysan lacag kaa lumin ama cid aan mudnayn ay ku dhacdo waana adeega hakikisha hakikisha waa adeeg awood u leh soo diraha bixiyaha si ay u xaqiijiyaan magac qaataha iyo cadadka ka hor dhammaystirka macaamil ganacsi oo dhan lacagta la isugu dirayo lipa na mpesa iyo wax kala iibsiga lacag caddaan ah dhammaan macaamiisha safaricom ayaa ka faa'iideysanaya adeegan xitaa kuwa aan haysan taleefanka casriga ah keliya waxaa laga doonayaa inay hubsadaan halkay lacagta u dirayaan ilaan horaa loo yidhi hubsiina halbaa la siistaa macaamiisha safaricom waxay helayaan fursad inay xaqiijiyaan lacagta ay la baxayaan iyo meesha ay kala baxayaan lacagta ay dirayaan iyo halka ay ku dirayaan dhegayste haatan adeega hakikisha waxaad ka helaysaa qaybta sim tolkid ee safaricom adeegyadeeda ka hesho qofka markuu embesa isticmaalayo waxa uu soo baxaya halka uu lacagta u diri rabo si loo xaqiijiyo inaysan lacagtaasi kaa lumin dhegeystayaal waana adeega hakikisha ee shirkadda isgaarsiinta ee safaricom gabagabadii aynu ku siqayna dhegeystayaal goordhahoodan isku maxsalaamin doono oo barnaamijka soo gabagabeyn doona dhegeyste intaa ka harsan dhegeystayaashan dib ugu laaban doona fursad inaan u siiyo si ay barnaamijka uga qayb qaataan oo aan ku egeyna gargaarka ah, ama arrimaha la xiriira qaxootiga dhegeystayaal oo aad qodobo dhowra la xiriira arrimahaasi aad soo dhegeysateen qaarna aan halkaan idinkula wadaagay dhegeyste dhammaantiin soo dhawaadaan idin leenahay haddaba qodobka dooda ayaa sidee eh, kaalin looga qaadan karaa dhegeystayaal in eh, la garab istaaga dadka qaxootiga ee xaaladaha ama duruufaha aad ku wajahaya xeryaha qaxootiga gaar ahaan dhadhaab iyo dabcan guud ahaan caalamka waa gaar ahaan ummadda soomaaliyeed eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber nambarka kalena waa eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystaha qadka taleefonka soo beegsanaya soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سود ولا نور عبد الله بورا وروكاوند مدينة وان قرسي
barnaamijka daaru gala boqortooyaalka laga sheekeynaya mid soomaalida kulli sidii wadi wadanku uloosh dabcan arrimaha qaxootigaan ka hadlaynaa haye
qaxootiga waxaa waay nin walba ninka u dhow annaga qaxooti hadda dhulkayna malayna waa dadaabi xagardheer iyo ifka dhulkaase haye
marka annaga wax haddaan u qaban karna malayna markaan allah garab gala nilahay waxa marka ummadda ayada oo nool yihiin naa saacideyn oo waxay u qaban karaan oo u qabteene codkaaga waa sidaa leedahay iskada meeshan meeshan allah ka dhig waa arrada allah ka dhig xoolaya ka baxay oo ummadda waa iska rafaadsan tahe waan gartay
marka dadka xoolo dhaqatada ah allah ka dhigo baadiyaa degan ay magaalooyinka kusoo wada guura wax haystaan male sax
wax xataa loo qoray allah ka dhigo wax si fiican usiira male waan gartay
markaan hataa meeshaan iyo oo dadka baadiya ka imaada oo oo lacagta iyasiinoo loo qoraa oo meel walba ka imaada naftee dhibaato fara badan haysata sax
aniga shalay waxaan indhahayda aan saaray dad oo bangi ka buux oo oo waxa waxa la siinaaba ajirin oo naagta ay goostay kaararka ka buuxisay haye
kaararkii xalay soo aruurisay dadka meesha ay xabad xabad ay gabadha ugu dhiibaysaa markaas waa qof oo borokaas oo lasoo adeegsaday waan gartay
ummadda kaloo meel ka imaadana meesha ay fafadhidaan sax
waxaaba kulana musuq ay kamid tahay iyo corruptionka sax waa kaaga mahad celinaa walaal aniga aa marka arrimaha ayagana waa jiraan marka dadka meelood waxa
dhegeystaha sii dhegeystaha kale alo sta f m soo dhowo walaal magacaagii halkaad ku sugan tahay asalaamu calaykum walaalkay
waan gartay waa wacalaykum asalaam waraxmatullah barakaatu
umanastaaxa nairobi walaalkay waata umanastaaxa barnaamijka waa la socotaa
aada weyn walaalkay waa la socdaa u gudgal walaal haye walaalkay baahida bini-aadamka ilaah baa dabooli kara ma garat sax
deeqdan ilaah baa baxsha waan gartay caawimada intaan unbuu ahaani karaa waan gartay ilaahay baahida bini-aadamka ilaaha dabooli kara nin walba baahidiisa ilaahay ha daboolo inti maxay ahayd oo bini-aadan gacanta u hortaysa ilaahay gacanta ha u horsata baryada ilaahayna hala badiyo insha allah ilaahay idinkiisa deeqta rabbigaa bixiya ilaahay ha lagu xirnaado istakfaarta hala badiyo waa tahay fariintaada waa kaaga macelinaya waa laga waa laga baxaya insha allah ilaahay idinkiisa walaalkay insha allah hadda waa la idmo walaal soo dhawo waan kuleeyahay dhegeystaha si aad baan usoo dhaweynaya fikirkeedana soo dhawo walaal magacaagii halkaad ku sugan tahay asalaamu calaykum waxmatulla barakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa sumay xuseen oo ka soo hadlaya itoobiya magare waa taa barnaamijka waa la socotaan filaya walaal haddii aan barnaamijkan horta uguda gala haye u gudgal walaal haye horta qof qof kasta oo muslim neeba waxaa loo baahan yahay inaad ilaahay ku xirnaado waan gartay
marka aan aan xumo alla bixi baahida alla alla alla alla baahidaad waan gartay marka imlaadna adigoo kore waayo waxba kuma taaran karan waan gartay marka horta waxaan leeyahay muslimiinta allah ku xirnaado waan gartay
wax la kala saarto ama wax laga toogo ama alxamdulilah xaggiisa la baryo alla unbaa ugu fiican umayna sax
marka ibni aadam waxba kuma siin kara waan gartay waxaadku siina ilaahay baa kaaga soo qaaday sax
aniga waxaan dhihi lahay dadka islaamka ee baahida allah ka bixiyo ilaahay ha tuugaana ilaahayna ha ku xirnaadaana marka meeshaamawiya alxamdulilah xawmaadahay alxamdulilah dowlada bixiyeen mhm baahi dadka ma goynayo waawna alxamdulilahi
waan gartay yani baahi kaama goynayseen waxaan dhihi lahay ilaahay ha lagu xirnaada ilaahay ha baahida bixiyo waa hagaag wacalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu dhegeystahaas waan kaga mahad celinayaa sida wanaagsan uu barnaamijka uga qayb qaatay dhegeystaha kalean fursada siinayaa hallo star f m
شكر الله لك يا أخي الفاضل sheekh maxamed qolija soo dhawow بسم الله ثم الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام haye وأبو صلى الله عليه محمد وسلم.
آدم كسلام أنت كيف قالت أقول حسين بولا حاو حسين بولا حاو غفر الله لوالديك ولك ولجميع الأمة من ما أمثالك شاء الله.
بإذن الله تعالى أجانك كيف قالت haye ufiirso nabi wuu sheegay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh haye ilaahina Salaam wuu alaikum.
sheegay mhm isagoo wax caawina ilaah wer iscaawiya idinka iscaawiya isku naxariista sax u fiirso nin walba sidii u dadaalaya naftiisa mhm haddii u dadaal lahaa walaalkiisa haye haddii u dadaal lahaa jiiraankiisa Mhm.
haddii u dadaal lahaa ummadiisa meel fog baan gaar lahayd sax Horta idaacadan star f m ta ilaaha barakeeyo kuwii ka shaqaynaya adi ka mid tahay iyo maxamed beyruut dhammaantiinba jooga meheje wajeer anaa xiriir gaara baa naga dhexeeya kuwaas marka dhammaantiinba ilaaha barakeeyo baan le idaacadan iyo kuwii ka shaqeynay Kullu wanaag, Fiiriyey dhammaantood.
akhi, Mhm.
nabi moxamed markii la weydiiyey salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ninka lagu jaaliya ilaa agtiiskee waay axabu nnaasi ila allahi anfacahum linnaas Mhm.
qaala alxabiib ninka anfaca bani aadam kaas buu ilaahay jeceliyey subxaana sax camalkee ugu fiican walaalkaad muslima qalbigiis inaad farax geliso taasaana ka fiican waa tahay haddaad hoola leedahay waxba u taraynin ummadda jiritaankaad macna male sax haddaad cilmi leedahay cilmigaad ummad ku anfacaynin macna male jiritaankaadoo dhan macna male ilain ilaahay jiritaankiis ummad buu caawiya fiiri xadiidu rasuulullah nin baa imaanaya yowma alqiyaama waa ilaahay wanaagsan malad buu u jiri buu le ninkaas bala soo fiiriya camalki baa laga weynaya salaad ma tukado cibaado kasta male ilaahay mar dambeero ku laabtaban marka dambe maxaa laga hele maalqabeen buu ahaa ninkan ummad buu ha u deenin jire bishi markii dhammaatana wuxuu dhe jire dadki deenta lagu lahaa lacagtin laga soo aruuriya sax kii waxbahin waana wuxuu yidhaa liska dhaafo waan ilaah gartay banaa saamaxiye waa u tahay fiirso intaasaa laga hele ilaahay baa u yeeray subxaana sax maasha intaasaan qabtee buu yidhi adigii daraaddaada wuxuu yidhi shaqadii aad qabatee waa shaqadeeda anigi rabbulcaalamiinaan qabtee waay marka wuxuu yidhi janno iska aag subxaana allah u fiirso kuwa madaxda madaxna sheeganaya ma ka fiican yihiin abubakarin wa cumar fiiri sayidinaa abubakar markii salaada laga baxo wuu ordi jire sax cumar maalin baan ka dabagalay buu yidhi radia allahu tacaala canhum ajmaciin radia allahu nabi canhu moxamed waxa ka barteen salawaatu rabbi wasalaamu caleyh sala allahu caleyh wasalam waxaan tagee buu yidhi wuxuu tagee gurig buu galay abubakar muddo buu ku jiray markuu ka soo baxee cumar wuu daba maray salaaba masaakiin meel fafadhida buu arkay subxaana allah waa tahay isagana iskuma sheegin abubakar waa nink ummad madaxa ka ahaa abubakar fiiri ma jira gafnaha wajeer ama gafnaha madeira ama gafnaha siolo ama gaarisa ama meel kastaba intuu habeenkii kaco oo degdeg dhex war oo fiiriya ma jira ma jiro kuwaasana jannad baa ilaahay ku bishaaray sidaas sameeyey waan gartay fiirso cumar uu soo baxee markuu arkee subxaana wuu ooyey radia allahu tacaala anhu wardaah wuxuu yidhi shaqadan yaa qaban karaa markuu dhintay sayidina abubakar isagaa qabtay sax u fiirso markuu u kennay cuntada waxay yidhaahdeen ninkii waxa noo ken jiray ma dhinte subxaana markaas yidhi seed ku ogaateen wuxuu yidhi timirtaa midibuu ka saar jiray abubakar radia allahu tacaala anhu wardaah cumar dhamankiisa isagoo wareegaya habeenka dab buu arkay meel ka shidan waan gartay oo tage islaam baa fadhiday iyo aruur baa agteed kuwa weyse uu salaamay see wax u jiraan wali wuxuu yidhi assalaamu calaykum yaa asxaabu duu'i naar ma dhihin radia allahu tacaala canhu wardaahu asxaabu duu'i buu ku salaamay war ilmaha maxaa hayaa waxaa tiri waa gaajaysan yihiin waa rafaasan yihiin cumar wuu orde baytulmaal buu tage ninkii buu yidhi ninkii la socday buu yidhi alaabtan isaar markaasu aniga ma qaadayso buu yidhi, anigaa qaaday waan waa gartay cumar binu khataabin waa nimanka lagu bishaariyey jannada wuu qaade wuu tage wuu kariye islaanta waa yaabanta waxaad leedahay cumar adigaa nooga fiican nagama warqabo isagana uma sheegin radia allahu tacaala canhu wardaah waan dad gartay buu u kariyey markuu dhammeeyey mii cuneen wuu ka tagay halkaasoo kale iska fadhiiste ninka la socda baa yir mayana mari markaasuu maya fadhiso buu yir arrin baa raba inaan fiiriye waa tahay subxaanaka kamaa cadamak carruurta markii dhegeen waa ciyaareen markii ciyaareen buu yidhi haddaan tageynaa buu yidhi makalita yani kaale akhi war madaxdan islaam sheeganayaan aaw kuwan kuwaasaa la siiye oo mushaar ku heleen ummadda dawaa ku yeesheen macnaha waxaa weeye iyagoo le ummad baan u khaadimeynaa alla waa isku direen marka waxaa la qabto Mhm.
subxaana allah fiiri ma huseen jabuut huseen mehed buulaxaawo afartan guri ma aha Mhm.
boqol iyo lixdan guriga jiiraankaas qiyaamaha waana la weedin doonaa maasha allah waxaa lagu jawaab doontiin xisaabtaas oo ilaahayna xisaabaya jiiraanka mid kale fiiri shafaaca baa lala'aya akhi shafaaca baa lala'aya huseen markuu maqle telefoon buu diray taas baa laga laaya ummadda shafaaca male wax isku naxariista male Waan gartay.
wax isku danqana male ilaahay soo noo naxarisanay subxaana fariintaada ugu dambaysa waktigayna hayaawadeed sheeguna adiga weligaad ma naxarisanaysa ee lagu naxarisanay yowma alqiyaama haye أسأل الله سبحانه أن يهدينا إلى ذلك إنه رؤوف رحيم وصلى الله على الحبيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wacalaikum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu dhegeystayaal idinkaga mahad celinayaa dhegeystayaal kalena waqtiga wayn haayo nooma suuragelinaya inaan ka qabto dhegeyste sheekhan kusoo gabgabeynaa dabcan fariintiisa wanaagsan sheekh maxamed oo dabcan qulija haddii aan magaca qalday sheekha ka raali noqo aan leeyahay intaasaan kusoo afmeeraya barnaamijka hogaan kasta ee arrimaha eh, qaxootiga iyo gargaarka aan ku eegeyna dhegeystayaal maanta oo kale oo talaadaha dhegeystayaal anigoo maxamed axmed khaliif idin soo saaray waadin kaga mahad celinaya dhegeysigeena sida wanaagsan aada barnaamijka uga qayb qaadateen tan iyo barnaamijkan kiisa xiga intaanan ka bixin raali noqda dhegeystayaal eh, adeeg barnaamijka qaybta ka ah kan ugu dambeeya haddii aan soo qabto waa bangiga n c b a waana bangi si buuxda u shaqeeya oo bixiya badeecooyin maaliyadeed oo kala duwan iyo xaalka bangiyada xaalka maalgelinta hay-adaha maaliyadda hantida bangiyeynta ganacsiga iyo bangiyeynta gaarka waxaana wuxuuna ku naaloonayaa inay bixiyaan adeegyo ku habboon baahiyahaaga bangiga n c b a ayaa laan cusub ka furay suuqa ganacsiga ee business bay s- waa square mall ee ku yaala xaafadda islii islamarkaana ku yaala dabaqa labaad ee aagga waddada generaal wayruunge waa bangiga ugu kabaca badan waddanka ee dhanka laamaha bangiga wuxuu leeyahay adeegyo ku qaasa adiga dhegeystayaal eh, doonaya inaad kobciso ganacsigaaga iyo dhammaan macaamiisha haddaba ka faa'iideyso waxaad booqan kartaa dhegeysta laantiisa business bay square mall ama laamaha kale ee sida kenyatta avenue mamanjina city center wabera center gikomba river road oo ku yaala dhammaantood magaalada nairobi ama guud ahaan wadanka ama waac nambarka ah eber toddobo hal hal eber shan lix afar afar afar emailka contact at n c b a group dot com ama booqo shabakadda ama website-ka n c b a group dot com dhegeystayaal intaasaan barnaamijka kusoo afmeeraya dhegeystayaal sidaasi nabadgelyo